waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxiibyaal dhammaantiin subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada xubinta wargeysyada si toos halkan si maalin weliba aad uga dhegeystaan oona ogala socotaan idaacadda star f m maalin weliba marka laga reebo sabtada iyo xadda maalin jimco ah dhegeystayaal iyo wargeysyada waxyaalaha markaasi qoraan qeybaha dambe saaxiibada ayaan fursadaha u siiya se kusoo kaakaceen kuwa bariistay maqalka idaacadda waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal wargeysyada dhammaan saaka waxay ka hadlayaan sanad maaliyadeedkii shalay markaasi uu ku dhawaaqay wasiirka maaliyadda waa national treasury ama waa wasiirka njuguna ndungu oo dabcan shalay sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka baarlamaanka ka horjeeday shalay qodad iyo weliba dhinaca markaasi kala duwan ee kala taabanayso iyo dakhliga inta dhan markaasi ay aruuriyeen oo sanadkan markaasi loogu talagala la doonayo in lagu maariyo laguna xakameeyo laguna wado xukuumadda ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ilaa iyo sanadka kale inta laga gaarayo afar iyo labaatanka bisha lixaad waqtiga maalinta dabcan shan iyo tobankaas ee ku xigtay dhegeystayaal inta markaasi laisku celcelin karo inta budget intii lacag ah dhegeystayaal iyo waxyaalaha dabcan xukuumadda hadda markaas u qorsoon dhegeystayaal oo qorshaysan haddaba yaa ku guulaystay dabcan qaybtee markaasi faa'iido fara badan iminkan sanad maaliyadeedkan labada kun saddex iyo labaatanka ka helayaan iyo afar iyo labaatanka waa kuwa kuwa markaasi iminkan ku khasaaraya dhegeystayaal dabcan wasiirka waa uu kala qaaday oo dabcan wuxuu markaasi sheegay dakhliga inta dhan ee hadda markaasi soo gashay wadanka oo sidoo kale la doonayo in lagu maareeyo laguna wado dhegeystayaal waana bajetka ee dabcan lagu dabcan la qiyaasay lana gaarsiiyey lacag gaaraysa saddex dhibici lix sideed trilyan oo lacagta dalka ee sanadkan markaasi la isticmaali doono ilaa sanadka kale soo socda afar iyo labaatanka bisha lixaad shan iyo tobanka maalinta beri dabcan ku ekeed waqtigaas oo kale ku ekaan doonto dhegeystayaal bal haddaba aan kala qaando dhegeystayaal iyadoo sidoo kale waqtigu aada inoo hayo waxaa laleeyahay meelaha dabcan lacago fara badan hadda loo qolday waxaa ka mid ah lacagta haslas kuwa loo yaqaano oo waxaa la sheegayaa ama wasiirka uu sheegay in toban bilyan oo loogu qondeeyey lacagta loo yaqaano hasla fan oo loogu talagalay dadka ganacsatada yaryar markaas lagu taakulayn doono sidoo kale loogu kabi doono waa ganacsiyadooda yaryar taasoo markaasi ahayd meelaha inta badan dowladda ay sheegtay inay wax ka qaban doonto sidoo kale ku xakamayn doonto kaga bedeli doonto sidii markaasi ay dabcan waa ay dabcan howlahooda iyo xaaladahooda ay markaasi ku dabari karaan dhegeystayaal waana toban bilyan oo lacagta dalka markaasi loo qoondeeyey ama u qoondeysay sanad maaliyadeedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar iyo labaatanka sida wasiirka shalay maalinta shalayta uu ku dhawaaqay waana dad marka waa kuwa haslaas iyo sidoo kale kuwa ganacsatada yaryar loogu talagalay ayna tahay meesha hadda dabcan iyadoo la kala qaaday meelaha markaasi guulaha ay kasoo gaarayaan ama sidoo kale dadka dabcan faa'iidada markaasi ka helaya halka sidoo kale kuwa khasaaraha ayana aan fiirin doona dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhegeystayaal in markaasi examter dabcan meesha markaasi laga dabcan uu ku dhawaaqay inay markaasi fiida lacagta markaasi ee aada u yaraan doonto hewlaha markaasi maareynta ee markaasi waxaa loo yaqaano waa cooking gas wala dabcan waa gaaska markaasi cunada loogu karsado dhegeystayaal ayay markaasi sheegeen in ayadana qiimaheeda uu aada u yaraan doono sidoo kalena dib oegis xoogan ay ku sameeyeen lagana saari doono dhegeystayaal v a t mase canshuuraha gaaska dhegeystayaal kuwaas wadanka markaasi soo galaya v ama lacagta caadiga ah dib oegis loogu sameeyey dhegeystayaal kadibna in rele development levy ee markaasi loo adeegsan doono waana tan ugu weyn hadda markaas la sheegayo in cid waliba markaasi awoodi doonto sida wargeyska saaka uu qorayo waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal manufacturers dadka markaas wax soo saaro dadka markaas waxa hagaajiyo waxaana markaas la sheegaya in thirty five duty slap markaas waa boqol kiiba soddon shan dabcan hoos looga dhigay sidoo kalena rabaaxa xoogan ee markaas loogu dhuftay sida waxa markaas loogu soo saari lahaa loona soo gelin lahaa dhegeystayaal waxyaalaha inta badan wadanka loogu soo saaro wadanka gudihiisa waa dadka markaas waa dadka intooda badan wax soo saarka gudaha markaasi ka dhex sameeya dhegeystayaal waa dadka gudaha markaas wax usoo gala kuwa import gareeya sidoo kale kamid ah waxyaalaha macdanta kamid ah iyo weliba wax soo saarka waxaa sidoo kale kamid ah baby divers waa dabcan waa xafaayadaha markaas loo xiro caruurta iyo sidoo kale dharka waxaa sidoo kale kamid ah kabaha markaas la xirto wax soo saarka marka waxaa leeyahay waxaa markaas loo siin doonaa promotion ama waxaa dabcan lagu dalacsiin doonaa mise wax loogu qaban doonaa dhalinyarada iyo sidoo kale warshadaha markaas gudaha wax kasoo saar saara dhegeystayaal taasoo noqon doonta mid local manufacturing noqon doonta mid gudaha markaas lagu dhex sameeyo laguna dhex as-aaso iyadoo markaas loo qoonday lacag aad u tiro badan dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal beeraleyda waxaa la sheegayaa afartan iyo sagaal dhibic sagaal bilyan waa meelaha markaas ugu badan ee maanta dabcan ee xukuumadda sheegtay inay dooneyso in wax badan kaga qabato sidoo kalena ay kaga kaafiso dhibaatada iyo xaaladaha iyo cuniyarada waddanka markaasi ka taagan beeraleyda waxaa loogu talagalay dabcan bacrimin iyo weliba subsidy oo dabcan waa fosfatli subsidize waa dabcan waxaa loogu talagalay dabcan ku kobcinta ama kutaakulaynta iyo sidoo kale qiimeynta wax soo saarka dhegeysta iyo sidoo kale berida iyo sidoo kale dhanka ruralka waa dabcan dhanka baadiyaha ama baadiyaasha in markaas wax loogu qaban doono looguna taakilan doono dhegeystayaal iyo in lagu quudiyo dadka xoola dhaqatada ah ee dabcan animals waa xoolaha dabcan waxyaalaha markaasi xoolaha inta badan ee lagu qoodiya la siiyo in ayadana markaas ay qayb ka tahay lacagtaasi tirada badan looguna sheegay inay dabcan sanadkan hal sano keliya loogu maarayn doono laguna gaarsiin doono wax waliba dhibaato xaalad wax waliba xaalad markaasi kala duwan ay haysto laguna soo impodgarayn doono waxyaalaha sidoo kale beeraleyda ee u baahan yihin iyo sidoo kale dadka markaasi xoolahooda ee aadka u licifay oo waqtida markaasi abaaraha ku tilmaameen sida wargeyska saaka halkan uu qoray waxaa leeyahay waana fursad kale ayu markaasi ee hadda ay helayaan dadka xooladhaqatada dabcan xoololeyda iyo sidoo kale dadka beeraleyda dhegeystayaal in hadda ay lacag aad u tir badan loogu qoondiyay sanad maaliyeedkii maalinta shalayta wasiirka uu akhriyey ee injuguna waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal hal dhibic laba bilyan oo lacagta dalka ah oo title did dhalalka markaasi la doonayo qof waliba inuu markaasi lahaado shatigiisa ah oo caadiga markaas ku wadan karo waxaa markaasi lagu talagalay laba dhibic lix milyan oo markaasi dadka dib udejin loogu sameyn doono meelaha markaasi dhulka inta badan dhulalka sare joogooda loogu saari doono waa kuwa markaasi meelaha fatahaadaha mararka inta badan ay ka dhacaan loogu qoondeyn doono ayna ka mid tahay meelaha markaas hadda lacagta iyo weliba iskudabaridka ay tahay in badan in markaas lagu taaguliyo dadka masaakiinta dadka aad ku hooseeyo iyo sidoo kale meelaha dadadka iyo roobabka markay da-aan biyaha markaas kusoo fataho mise kusoo rogma dhegeystayaal ee loogu qoday lacag gaarayso hal dhibic laba bilyan iyo sida waa dabcan waa laba dhibic lix milyan halka kuwa dhulalka loogu talagalo iyagana sharciga markaas inay ku qataan hal dhibic laba bilyan dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah halkan saaka wargeyska uu ka hadlaya dhanka caafimaadka waxaa leeya caafimaadka waxaa ka mid ah dhegeystayaal afar dhibic hal bilyan for free maternity in hablaha markaas ay ku dhali karaan si bilaash ah oo markaas lacag aan laga qaadi doonin laakiin waa isbitaalada dowladda waxaa laga hadlaye waxaa dabcan qayb markaas kaa qaybta caafimaadka haldhibic waa afar dhibic hal bilyan oo lacagta markaas sanadka loogu talagalay inay tahay mid markaasi for free maternity in hablaha ay ku dhalaan kuwa bilaash ah si markaas u noqoto in loo ilaaliyo badqabka iyo sidoo kale in hooyada iyo caruurtooda iskasan isku dhex dhimanin oo loogu helo dabcan daryeel caafimaad oo markaas ay ku dhali karto si hufan ah ay markaas ku kala imaan karto hooyada waxaa sidoo kale ka mid a saddex dhibic toddoba covid nineteen risbon ayada markaas si deg deg ah looga falcelin karo looga hortegi doono ayaa markaas ayadana loo qoondayay dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal lacagta shan dhibic sagaal bilyan for management equipment service waa agabka iyo weliba qalabada markaas caafimaad caafimaadka ayaa sidoo kale loogu talaga waa shan dhibic sagaal bilyan ayaa loogu talagalay in markaas lagu maareeyo laguna soo lagu soo iibsado agab markaasi howlaha markaasi caafimaadka sidoo kalena tayada markaasi u wanaagsan dhegeystayaal oo dabcan isbitaalada waxaa loogu talagalay laba dhibic sideed bilyan kountiyada dhammaan in markaasi lagu kala taakulayn doono laguna markaasi gaarsiin doono dhegeystayaal dhanka amniga ayaa sidoo kale ayadan waxaa loogu talagalay dhegeystayaal waxaa la sheegayaa in sideed dhibic sideed bilyan oo markaasi lasoo saari dabcan lagu soo saari doono baabuuro sideed dhibic toddoba bilyan oo markaasi group oo for group personal and medical insurance waa dabcan qaybta markaasi caafimaadka ayaa sidoo kale loogu talagalay halka sidoo lagu dabari doono shan boqol oo milyan bolis dabcan qayb markaasi pro oo markaas casriyeen ah ayaa sidoo kale loogu talagalay dhegeystayaal in markaas lagu maareen karo halka ciidamada sidoo kalena difaaca qaybta loogu talagalay qaybta sirdoonkana iyadana qayb markaas wanaagsan ayaa loogu talagalay dhegeystayaal lacaga aad u tiro badan oo markaas loogu maareen doono laguna xakameyn doono dhegeyst waxaa sidoo kale ka mid a dhanka dabcan waxbarashada wasaaradda wasaaradda maaliyadda waxay sidoo kale sheegtay in markaas la shaqaalaysiin doono labaatan kun oo macalimiin ah oo sidoo kale junior secondary oo loogu talagalay ilaa iyo shan iyo toban bilyan halka shan bilyan oo lacagna markaas loogu talagalayo in markaas lagu quudiyo mase programka ah school dabcan feeding program ah ama lagu quudinayo caruurta iskuulada markaas meelaha tuulooyinka iyo sidoo kale meelaha dabcan aysan ka aad xaaladahooda markaas aad u kulul yihiin ee aad u cakiran tahay in markaas loogu talagalay dhegeysta dhegeystayaal waa qorshaha iyo nidaamin istiraatiijiyad ay markaasi soo saartay wasaaradda maaliyadda sheegtay inay markaas wax badan loogu qabaanaana dhegeystayaal haddaba yaa dabcan waxba ka faa'idan arrimahan waxaa sidoo kale waxba ka faa'iidana dhegeysta dadka markaasi sokorta waddanka soo geli waxaa sidoo kale ka faa'iidin warbaahinta ama saxaafadda ay sidoo kale waxba ka faa'iidin waxaa sidoo kale ka faa'iidin dadka dabcan dadka influencers dadka markaas wax soo saara ama kuwa digital content waa digital content kuwa markaasi wax hal abuurada ayaa sidoo kale waxba ka faa'iidin bal aan fiirino bal ayaga maxaa markaas halkan loogu qorsheeyo waxaa leeyahay kuwa markaas sport betting kuwa loo yaqaano waa kuwa markaasi qamaarka waxaa la sheegay in markaas la dulsaaray canshuur aada u tiro badan oo gaaraysa laba dhibic shan boqolkiiba oo markaasi canshuuraha inay iska bixin doonaan boqolkiiba dabcan boqolkiiba ay bixin doonaan waa laba iyo toban dhibic shan iyadoo taasi wax dabcan naxariisa sidoo kale wasaaradda iyo sidoo kale xukuumadda ruuto aysan ku sameynan leeyahay waana waxay ku bixin doonaan lacagta canshuuraha in dabcan afar iyo labaatanka saacadood gudahooda ayay sidoo kale maalin weliba cid weliba ay ku bixinaysaa sidee markaasi qof weliba uu qamaarka u ciyaarayo haddii taatan sportiga dhegeystayaal sidoo kale dadka markaasi alifaadka ama dadka markaas wax ku alifa kuwa markaasi dadka fikrada iyo aragtida iyo ra'yada ka gadsa dhegeystayaal waxaa sidoo kale dulsaaray boqolkiiba shan oo markaasi canshuuraha oo ayagana markaas iska bixin doonaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale dowladda ay ku adkeysatay oo sidoo kale ay sheegtay inay sidoo kale waxba aysan ka dhimi doonin betroolka baabuurta dhegeystayaal iyo sidoo kalena waxaa sidoo kale noqotay in dabcan hadda lagu dari doono waxaa lagu dari doonaa tigid waa tigidhada markaas lagu raacayo mise lacagta baabuurada markaas xaafadaha kala duwan u kala gooshayo sidoo kale kuwa kountida kala duwan iskugu kala gooshayo inay noqon doonto in lagu dari doono dhegeystayaal horaan oo ay ahayd sideed hadda waxay markaas si toosa qalinka loogu duugay maalintii shalayto sidoo kale si toos ah warbaahinta loogu sheegay sidoo kale xildhibaanada ay kaga doodeen lix iyo toban boqolkii ay hadda noqon doontaa waana qeybta shidaalka sokorta dhegeystayaal oy waa meelaha markaas hadda laleeyahay dabcan inta badan meelaha la firinaya ay ku jirtay sokorta haddii wadamada kale markaas laga keeni jiray markaas gudaha waxaa leeyahay five shilling by k g shan shilling ayaa la dulsaaray wax walba markaas gudaha lasoo gelinayo for all export dabcan iyadoo markaas loo fiirinayo badqabka iyo weliba in markaas caafimaadka tijaawadeeda markaas loogu adeegsan doono dhegeystayaal shan shilling kiilihii ayaa la dulsaaray waa sida markaas xukuumadda ay markaas ku saartay oo hadda markaas la sheegaya in ay sare usii kici doonto qiimaha sonkorta ama sokorta dhegeystayaal saxaafadda waxaa la leeyahay shan iyo toban boqolkiiba waxay markaasi xaysiimaha oo markaasi qarashaadka ku bixin doonaan oo laga doonaya in ay ku bixiyaan wudood dabcan ku bixiyaan in gudahood waa dabcan waxay ku bixin karaan lacagtaasi laba iyo toban saacadood gudahooda waa inta markaasi maalinta aysan dhammaanin waa saxaafadda xaysiimaha markaasi ka baxay warbaahinada idaacadaha wargeysyada iyo sidoo kale telefishinada waa in markaasi si ayagana boqolkiiba shan iyo toban laga qaado oo ay ku bixiyaan si deg deg ah oo sidoo kale maalin kale aysan la gaari karin ayadoo markaasi ganaax xoogan ay markaasi la kulmi doonaan oo miidiyada ama saxaafadda ay markaasi bixiyaan lacagtaasi waxaa sidoo kale dadka hadda ay dabcan soo gaartay waxaa ka mid a dadka inshuranska waa caymiska waxaa la sheegayaa in ayaga markaasi aan loo meeldayin oo sidoo kale noqotay in hadda ay noqon doonaan in caymiska si deg deg ah lacagaha ay dowladda markaas dabcan dadka ay ka qaadaan caymiska in si deg deg markaasi ay shuuraha ayagana iskaga bixiyaan muddada markaas loo qabtay oo si deg deg ah waa meelaha hadda markaasi laga hadlay dhegeystayaal oo ayagana la sheegaya in aysan naxariis loogu samaynin ama loo samaynin meelihii markaas hadda u dambeysay dhegeystayaal aan sheegaynay oo ay dabcan xukuumadda sheegtay in dabcan halkaasi naxariis aysan kasoo bixin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ay dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin oo ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga bal bal dhegeystayaasha iminkan aan siiyo iyadoo waktiga ee aada inoo hayo bal saaxiibada siday kusoo kaakaceen siday ku waabariseen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan saaxiibayaal bal qadka telefoonka saaxiibka u hore aan siiyo siday kusoo kaakaceen iyo deegaanada maxaa ka cusub deegaankaada dhegeystay maxaa laga hadalhayaa waa sidee waxyaalaha dareenka oo markaasi saaka dhexdiina ka dhex jiro oo dabcan laisla dhex marayo oo dadka ay inta badan isweydaarsanayaan dhegeystayaal qadka telefoonka saaxiibka soo dhawow subax wanaagsan walaale qadka telefoonka ka baxay xigahan siiyo star f m subax wanaagsan jimco wanaagsan asalaamu calaykum jimco wanaagsan jimco lamid ah soo dhowow saaxib dhimbil
dhimbil alxamdulilah waa fiicana kheyr waa dhimi jir boqol boqol waaya muslimiin xaafadda maanta waa nabad alxamdulilah xukuumadii dadkamada waa la furay wiilki iyo hoose wax u dhaceena waa aanaba maqlaynay waa idaacadda ka dhegeysanaynay waana kulita waa arki doonaa wixii say waxay u noqdaan marka alxamdulilah ficana dhammaan muslimiinta meesha joogaan dhamaanta waa salaamaya gaar ahaan gobolka waqooyi beli waxaan leena jimcaan wanaagsan marka hadda istaa idan dadka ku xiran cumar khiyaar iyo odayaashii badaabi kulli waa la salaamaya muscab muscab iyo muscab ismaaciil iyo yusuf bakarna salaamaya dhammaantiin waa salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wataala
star f m subax wanaagsan soo dhowo walaale
السلام عليكم يسبقت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowow
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه نشور إلهي بمات يشمل إسكاله وقالنا وقال صلى الله عليه soo dhowow gaarane
إن بدل ما أقول سلامي إذا عد أنت كنت حندنبا وأن سلامي shukran آدي آد ما هو بريسن نبت برواقان هو بريسن هذا سعر بارك ولي ما أقول سي كردي وأنا رغيناه Mhm.
أركي دونا ما شيء كبير أي كردو قاسة ما نركي دونا Mhm.
أنت آد وبنت آد أيضا أنا غير بقول رجين waa tahay gaarane aad baa umahadsantahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonka si star f m soo dhowow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكت أنا كل سلامي ومحمد إبراهيم قصوى عن درع shukran
هذا وقت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمات إلينا شور الحمد لله على كل حال واحد ما بتشيله أنت كورهايو قوية جمع الشيخ وحبر الشهادة والله دايري الحمد لله جمعة جمعة مباركة يعني أنا مسلمين بارك الله لكم
waa tahay saaxiib aad baa umahadsantahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan
wanaagsanaa wacan salaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
maasha allah walahi dhinacaan barina nabadan ku barinay qaas ahaan ani xaliime wiil walaalkee dhiigow sala liibaan dhaha inaan naga dhintay allah u naxariista inaa lilaahi wa inaa iraajicuun inaa lilaahi wa inaa iraajicuun aan le reer baar dheer waaye walahi darwaliintii horaad ka dambeeya weligiisna soomaaliya intaan burburaysa weligiis wadankiisa ma dhaafin waxaan leenahay jannada firdowsa allah ka waraabiya muslimiinta iyo garoobada ninkii i maqlahay kulli ilaahay igu baryeen jannada firdowsa allah igu ummada la jecel yahay allah ka dhiga
allah u naxariisto xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow walaale
wanaagsan oo waan waan ku salaamaya yusuf bakar oo cabditaajir dhankayga oo gaarisa ka waran
alxamdulilah dhankan kaga waa barista wax hadaadi buuq iyo waxaa ma maqlin alxamdulilah nabadaan kusoo kakacanay hadalhayntan oo iska badanta dhankan gaaris horta meel buulamzuurila tuugada kusoo badatan iyo
haye
marka kolley cidda ilaahi subxaana watacaala u qora un waaye Mhm.
marka insha allah waa muslimka iska dhibaataysan ilaah naga qaadan baa leen insha allah shukran star f m subax wanaagsan qadku ka bixi dhegeystahaasi Eh, intii warka la gaarmo saaxiibada qaadka telefoonada ku jiraan siya star f m soo dhowow walaal ila hadal soo dhowow subax wanaagsan
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
عبد الكريم سيلو cabdikariin suyelow ka waran
الحمد لله نبض haye
tan ka warqabna nabad waayo waa fiicannahay maxaa la hadlayaa suyelow
maxaa la hadal hayaa dowladda sixir bararka wax habun gusbaysay iyo wax hoose u celisa unbaa la isku ogaaya hadda kor baa usii wadnaa ayagaa afkooda ku leh mm
dee waxay kusoo kordhiyaan aan arkaynaa taan baa hadal haynaa waa tahay cabdikariin wuu mahadsan yahay saaxiibka kale qadka telefoonka si isagana eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhowow subax wanaagsan soo dhowow
وقرن بربر كعندي من دارك ka waran
الله حافظ بربر ولي كمان بحنا إيش إيش هاي سوا فحفاح
haye
marka adi dhammaan adiga dhegeystayaasha dhammaantiin adiga dhegeystayaasha inta maqalkeeda muuqay taqaana hooyadii aabee walaalaya wajia kaunta ku sugan dhammaantiin waa idin salaamay subaxa idin wacnaato shukran star f m soo dhowo walaale waan ku salaamayaa subax wanaagsan waan dhoobo ilaahi baa macalla haye kuridtay bangal ay dhahaan tanaariifa baan ku nool yahay mhm
waan fiicana bu sixir bararka un baa ulaga calacalaya ma waxba dhib kale male nabadaan ku barina
haye oo kaasoo ilaahay baa macalla waa iska fiicanahay dhib male nabadaan ku barin
shukran star f m soo dhowow
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
magaciida maxamed abdullaahi barquuga soo dhowow
waan dhawahay nabad baa ku barinay wargeysyada waan dhegeysanay marka sicir bararka si lagu sii darayana de anaga midii nagu darneyd baa aniga yaa lagu daray skor baa anaga nagu darneyd mhm
skorta waa maqlaya waa nagula dare haye
duquruutu maxaa leenahay arrinta daaji hoos u celin waysa de anaga duqa rayla waan ku beerana maa dhammaan dhawiis haye marka dhegeystayaashoo dhan jumca mawaarib maan kulay adiga kulligii shukran star f m soo dhowow
halo waa walaal soo dhowow subax wanaagsan wax wanaagsan oo wacdiisu bakan haya xabiibo mandheera waaye soo dhow xabiiba
waan fiicana budgetka oo maqlayna waxaan dhila azimiyaho mosmos waxaan dhila pole pole ande kila mtu naskuyake hadda wakti kenya kwanza waaye Mm, watulize watulize aan dhihi lahay shukran waqtiga kalene Ay.
star f m soo dhowo walaal subax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
subax wanaagsan kulahay isbuka jiro xasa xaafadda waxaa waay mandheera xabsa soo dhowow
waan dhee waa lagu horey subax wanaagsan kulahay magarib Aha.
dhammaan reer mandheeradan ayagoo isku doonree subax wanaagsan aan leedahay mar labaad magsax subax calan ku leeyahay shukran walaale star f m soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
waiisnado bangal joogo haye soo dhowow noolan ku balmo si fiican alxamdulilah jigu si fiican yahay aha bada saxiifada iyo waxaan iisa mooyne si kaas saxiifa koruma socdaan wuu saxiib yahay walaa bana waxaan moo si kaas rafayna aad iyo aad alxamdulilah noolan ku balmo shukran qadka telefoonka ka bixi dhegeystaha sideedii subaxnimo ayaa la gaaray dhegeysa warkeeda maqli doontaan laakiin qadka telefoonka saaxiibka ku jiraan siiyo war asaga deegaanka ku sugan yahay. walaal soo dhowow
yusuf baka subax wanaagsan subax la mid ah
abubakar waay mandheera jawi degan alxamdulilah ka waran
ilmi jira maasha allah saxsax weeyaan haye
marka dhammaan dhegeystayaal subax wanaagsan in leeyahay anoo ku salaamo shukran saaxib qaadka telefoonka dhegeystahaasi ku mahadsan yahay xigaha kalansiya isagana deegaanka ay tuulada iyo xaafadaha kala duwan ay ku kala san yihiin saaxiibada waxyaalaha laga hadalhayo waxyaala markaas ugu weyn ee maqalka idaacadda qadka telefoonka soo dhowow subax wanaagsan salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf bakat soo dhowow
ah waa dhawahay alxamdulilahi aladi axyaana bacda ma amwaatana wiilayhi nushuur alxamdulilah calaa kuli nicma haye alxamdulilah calaa kuli nicmat lislaam waa cabdi saaqa janay ka waran
boqol kiiba boqol waa la fiican yahay mhm
si fiican baan kusoo kacnay intaan maqalnayna war dhegtaanada wax xun may maqlin waxsan ma ogi mhm
marka ba- budgetkana waan maqlaynay siduu wax u dhacaya haddii eh, sidaa iyada lagu meel mariyo mhm
way fiicantaan leenahay marka barqada barqa wanaagsan subaxda ku wacnaato mar labaad shukran saaxib aad baad umahadsan tahay dhegeystahaas iyo qadka telefoonka saaxib ee lu dambeeyey wayna ku mahadsan yihin saaxibada siduu quruxda badan ay inoo dhegeystanayaan inala socdaan saaxib iyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan soo wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi berihi aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan xaaladda dalka subax walbo isniin khab- arbaco iyo weliba jimco ayaad si toosa uga dhegaysataan warbaahin kasta waa subaxnimo jimcaha taarikhdan waxaay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inooguna bilaabmayaa qaybta ugu hore ee barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka si wada jira waxaa idinkugu daadihin doonaa anigoo ah musaab ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga dhegaysanaysaan haddii aad joogto caasimadda nairobi hal eber shan dhibic sagaal ayaad naga maqlaysaan haddii aad ku sugan tahay dhankaasi iyo mombasa iyo soomulxeeb iyo weliba deegaanada hoostaga hal eber saddex dhibic shan ayaad naga maqlaysaan wajeer waa sagaashan iyo toddoba dhibic saddex haddii aad ku sugan tahay marsabitna siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba ayaad si toosa inooga maqlaysaan dhankaasi iyo mandheeraha iyo weliba nawaaxigeeda ilaa xuduudaha waa sagaashan iyo toddoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay gaarisaadha dhaab masalaan iyo tanariva sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga maqlaysaan haddii aad joogto barambala banaanay madogaashe isiolo iyo weliba meru hal eber laba dhibic saddex ayaad naga maqlaysaan si guud barteena internetka ee www star fm co k e ayaad naga la socon kartaan dhegeystayaal halkaas ayaad markaasi ka dhegeysan kartaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda barnaamijka alaab waxaanu ku eegnaa arrimaha siyaasadda iyo weliba xaaladda dalka dhegeystayaal arrimaha markaasi dalka ka taagan ayaanu eegi doonaa maanta waxyaabaa markaasi imika la isla dhex maraya waxyaabaa markaasi la xidhiira bal halka ay wax marayaan iyada oo aanu eegi doono arrimaha la xidhiira eh, dhegeystayaal eh, wasiirka maaliyadda ee ninka markaasi lagu magacaabo junguna ndungu oo maalinkii shalay ahayd markaasi ka hor akhriyay baarlamanka waa sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka waa budget dhegeystayaal ayaanu eegi doonaa waxyaabaha markaasi ku gadaaman waxyaabaha uu soo bandhigay ee ku jira qorshihiisa iyo qorshaha xukuumadda kenya kwanza ee sanadka ugu horeeya ay akhrinayaan waa bajetka iyo weliba dhankaasi iyo maaliyadda dhegeystayaal laakiin waxaa leeyahay waxaa markaasi isugu jiraan waxyaabo markaasi wanaagsan iyo kuwo kale oo iyaduna leeyahay waxa ay sababi doontaa kuna qasbi doontaa dad badan oo markaasi ka mid ah muwaadiniinta iyo weliba shacabka inay jeebkooda gacanta geliyaan sidoo kalena ay markaasi sameeyaan waxaa loo yaqaano canshuur bixin ka badan kuwii ay horay u bixin jireen haddii ahaan lahayeen shaqaalaha dowladda qaarkood haddii ahaan lahayeen ganacsatada qaarkood iyo weliba si guudba dadka kale iyaguna ganacsiyadooda uu yaryaryahay ama uu hooseeyo waxyaabahaasi oo dhan ayaa markaasi ku gaadaamnaa dhegeystayaal iyadoo sidoo kale arrintan ay tahay mid iminka durbadiiba laga soo horjeestay iyadoo xildhibaanada mucaaradka imaaninkii sharheed isaga baxeen kulanka iyo weliba kala fadhigii ayna ku oriyeen wasiirka maaliyadda buuq iyo weliba qaylina halkaasi ka dhalatay dhegeystayaal iyada oo hadda iminka leeyahay kala baxay ayaa lagu jiraa iyo weliba daqiiqadihii ugu dambeeyey ee sharcigaasi maadaama wasiirka uu markaasi iminka uu si toosa usoo bandhigay waxaa keliya hadda dhiman waa cadayntii ugu dambeysay taasi oo iyadana sidoo kale leeyahay waa iska meelmari doontaa oo wax weyn ma ahaan doonto culeysna kuma ahaan doonto dowladda iyo xukuumadda iyo xildhibaanada markaasi dowladdu taageersan inay meel mariyeen saddex dhibic lix sideed trilyan oo shilinka dalka ah ayaa iminkan uu noqonayaa sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal waa three point six eight trilyan lacag markaasi aad iyo aad u tiro badan waana midkii ugu sarreeyey ama markaas si kale aan u dhignaba waa maaliyadda ama xukuumadda markaasi lacagaha ugu badan ay markaasi soo bandhigto intii tan iyo intii la akhrin jiray bajetka dhegeystayaal waa lacagihii ugu badnaa waxaa markaasi ay dadku islahaayeen waa taamkii ugu dambeeyey ee madaxweynihii hore ee xukuumaddii hore ayay ahaanaysaa midda ugu badneed maadaama ay markaasi ay soo bandhigeen sanad maaliyadeedkii ugu badnaa abid laakiin haddana xukuumaddan cusub ayaa ka saramartay oo lacaga markaasi intaasi ka badan ay soo bandhigtay iyadoo haddana la isweydiinayo halka ay lacagahan ka imaan doonaan iyada oo ay jiraan lacag yari iyo weliba dhaqaale xumo waddanka uu ka jiro sicir barar canshuuro dhibaatooyin kala duwan waxayna leeyihiin lacagahan badan sababta aan markaasi usoo bandhignay sidoo kalena usoo robos garinay waa in xitaa lagu wanaajiyo dhaqaalaha dalka iminka sii liicayo ee sii xumaanaya amaba xun ee meeshii ugu dambeysay jooga dhegeystayaal ayay leeyihiin laakiin waxyaabahaasi lacagahan oo dhan waxaa loo kala qadqaaday mid mid dhegeystayaal waxaa loo qondeeyey markaasi wasaarad kasta iyo waax kasta waxaa loo qondeeyey lacag laakiinse hadda markaad deegto waxaa inta badan arrimahan ay ku tirsanaan doontaa sidoo kalena ay ku gaadaamaan doontaa arrimaha la xiriira canshuuraha dhegeystayaal canshuura markaasi in laga qaado haddii ahaan lahayen shakhsiyaadka lacagaha markaasi dowladda ka qaato iyo weliba kuwa iyo ganacsiyada leh haddii adigu aad tahay qof markaasi ganacsado ah dabcan waxaad bixin doontaa canshuurihii markaasi hore u bixin jirtay kuwo kasii badan haddii sidoo kale aad tahay qof markaasi shaqaynaya oo mushaar usoo gala sidoo kale lacaga markaasi dheeri ah ayay macquul tahay in lagaa jiro sida uu markaasi wasiirku sheegay waxa uu ay ku qaadatay yusufow in xitaa uu wasiirku akhriyo waxaa leeyahay saddex saacadood iyo bar ayay ku qaadatay inuu akhriyo intaasi oo dhan ayuu akhrinayay presentationkiisa ama hadalkiisii ku saabsanaa bajetkaasi ilaa iyo saddex dhibic toddobada trilyan ah ee maalinkii shalayheed ka hor akhrinayay baarlamaanka si gaara waxa uu akhrinaya inta badan xildhibaanada markaasi dowladda taabacsan maadaama mucaaradku iyagu sheegeen inaysan dhegeysan karin waxaani ay ugu yeereen inay tahay markaasi sharci kutumasho haddii markaasi aad tahay qof adigu mushaar fiican qaata ilaa shan boqol iyo weliba wax ka sarreeya oo kunoo shilin boqolkiiba afartan lacagahaada waxaa leeyahay waxay ku bixi doontaa ama dib ugu laaban doontaa dowladda kuwa canshuur loo gooyo kuwa markaasi ay goosato kaarka caafimaadku goosto kuwa markaasi guryeenta guryaha loo weeciyo waxyaabahaasi oo dhan markii laisku dardaro waxaa leeyahay boqolkiiba lixdan ayaa ku soo haraysaa waana waxyaabaha markaasi iminka ka taagan dalka dhegeystayaal sidoo kale haddii aad tahay qof ganacsado ah ama small businesses loo yaqaano oo sanadkii saleska ama waxa uu gado ee ka badato hal milyan lagama hadlayo faa'iido yacni waxaa laga hadlayaa sales sales waxaa la dhahaa inta aad gadayso sanadkii oo dhan isku dar saddex boqol iyo dhowrkaasi maalmood haddii hal milyan ay markaasi ka sarmarto boqolkiiba saddex ayaa bixin doontaa oo canshuura boqolkiiba saddex oo canshuura ama faa'iido ka hel ama ku khasaar adayga ku taala ayaa leeyahay waxa keliya lagaa rabaa boqolkiiba saddex inaad ka bixisid waa mushaaraadka aanrahda ee seelska ama ganacsigaaga waxyaabihii aad ka gadeen ayaa leeyahay dhegeystayaal iyada oo hadda xukuumaddan kenya kwanza ay leeyihiin waxaanu markaasi samaynaynaa lacago badan aan u qondeyna waxay ugu yareen bottom up economy waa dhaqaala hoos laga soo dhisaya dhegeystayaal taasi oo bedeli doonta qorshayaashii xukuumaddii hore ee big four agenda oo xukuumaddii uhuru kenyatta ay wadatay waxaabay markaasi afar tabaxabood oo ay sheegeen inay diiradda saarayaan laakiin hadda dhegeystayaal xukuumaddan aan ogsoonnahay oo waxyaabihii ay kusoo ololeysay kambeinkii william ruto uu kusoo galay waxaa ka mid ah in dhaqaalaha hoos laga soo dhisayo iminkana waxay leeyihiin budjetkeena iyo weliba sharciga iyo weliba dhaqaalaha iminka baarlamaanka la horgeeyey lagana hor akhriyey waxay ku saabsan tahay sidoo kalena si guudba hoos imaanaysaa arrimahaasi aanu ka soo hadalnay mar hore ay leeyihiin oo ah waxaa loogu yaray bottom up in hoos laga soo dhiso haslafan ayaa qaybkaa dhegeystayaal oo iminkaba lacago badan ayaa loo qondeeyey waxaa haslafanska loo yaqaano laakiin markaanu eegno inta badan lacagahan waxaa markaasi lacagaha ugu badan loo qoondeeyey dhankaasi iyo wasaaradda waxbarashada ama waxbarashada si kale markaan u dhigno dhankaasi waxbarashada ayaa ah meesha markaasi ugu weyn ee heshay lacagaha ugu badan ayaa leeyahay iyadoo la siiyey lix boqol sideed iyo labaatan bilyan oo shilinka dalka dhegeystayaal taasoo micnaheedu tahay in boqolkiiba toddoba iyo labaatan lacagaha iminka la qoondeeyey iyagoo la siin doono waa lacaga aad iyo aad u tira badan dabcan boqolkiiba toddoba iyo labaatan lacaga markaasi iminka sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan dhanka waxbarashada ayaa loo weecin doonaa iyadoo lasii kala qadqaaday qaar waxaa leeyahay waxay noqon doontaa kuwa markaasi macalimiinta lagu shaqaalaysiiyo qaar waxaa la gelin doonaa waa manhajka cusub ee waxbarashada qaar waxaa markaasi la gelin doonaa lacagaha markaasi amaahda ee ardayda la siiyo ee helb loo yaqaano waxyaabahaasi oo dhan qaar waxaa lagu wanaajin doonaa teknolojiyadda waxbarashada dabcan waxay leeyihiin waxaanu markaasi diiradda saaraynaa waa waxbarashada hadda markaad eegto lacagahan uu markaasi iminka soo bandhigay sidoo kalena baarlamaanka la horgeeyey wasiirka maaliyadda njuguna ndungu uuna markaasi akhriyey waxay markaasi lacagahan ay tahay ama sanadkii hore markaad eegto shan boqol afartan iyo afar dhibic afar bilyan oo shilin ayaa la siiyey waa sanad maaliyadeedkii hore laakiin hadda lacagahaasi lix boqol iyo sideed iyo labaatan ayaa la gaarsiiyey dhegeystayaal waxaa markaad eegto dhankaasi iyo waaxda adeega macalimiinta ee teacher service commission loo yaqaano t s c ayaa iyaguna waxa ay heli doonaan saddex boqol toban iyo lix dhibic toddoba bilyan oo shilin tan waxaa markaasi iyaduna loogu talagalay hal bilyan waa dalacsiinta macalimiinta ayaa loogu talagalay maadaama laba dhibic laba bilyan ay codsadeen ama uu codsaday guddigu waxaa leeyahay hal bilyan oo keliya ayaa markaasi dhanka iyo dalacsiinta macalimiinta loogu talagalay iyadoo sidoo kale leeyahay waxaa dib loo soo bilaabi doonaa qaar ka mid ah dabcan shaqaal waa shaqay waxaa markaasi wax looga qaban doonaa shaqeeyarada ka jirta meelo ka mid ah dalka ama qeybo ka mid a dalka macalimiinyarada ka jirta oo markaasi iskuullada qaar ay macalimiinta ku yaryihiin sidoo kalena qaar ka mid a projectash ama weliba waa howlihii iyo weliba mashaariicda kala duwanaa ee istaagay ee ku saabsanaa ama ku gadaamana arrimaha waxbarashada iyaguna wax looga qaban doona ayaa leeyahay dhegeystayaal waxaa sidoo kale laleeyahay afar dhibic sideed bilyan oo shilin oo markaasi ka mid ah lacagaha loogu talagalay arrimaha waxbarashada waxaa iyaguna lagu shaqaalaysiin doonaa macalimiin markaasi joogto ah ama permanent loo yaqaano dhegeystayaal oo si joogta u shaqayn doona oo sidoo kalena pensionable loo yaqaano oo hadhowna markaasi iyagu xuquuqdooda heli doona afar dhibic sideed bilyan oo shilin iyaguna waxaa lagu talagalay in labaatan kun oo macalimiin ah oo ku shaqayn doona si markaasi contract ah ama heshiis ku shaqayn doona ayaa dabcan lagu shaqaalaysiin doonaa sida la sheegaya dhegeystayaal waxaana laleeyahay guddiga markaasi imtixaanaadka ee nek loo yaqaano iyaguna shan bilyan ayay heli doonaan sanadkan sidoo kalene waxyaabaa lacagaha kale iyaguna waxaa loo weecin doona dhankaasi iyo waxbarashada si gaar ah primariga dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare ayaa loo weecin doonaa hadda markaad eegto lacagahan waa lacaga markaasi aad iyo aad u tiro badan dhegeystayaal oo loogu talagalay iyaguna dabcan waxaa loogu talagalay waa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo maaliyadda ama dhankaasi iyo waxbarashada iyaduna waxaa leeyahay dhegeystayaal lacagaha la kordhay waxaa ka mid a dhankaasi iyo security-ga waxaa leeyahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa iyaduna markaasi lacaga badan ama lacaga markaasi u kordhisay dhankaasi iyo arrimaha amniga ama waxyaha amniga sidoo kalena waxaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo howlaha saraakiisha laamaha amniga haddii ahaan lahayn boolista iyo weliba kuwa markaasi president loo yaqaano iyo weliba waa dhalinyarada markaasi national youth service loo yaqaano iyaguna lacagaha waa loo kordhaya leeyahay sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan waa uu shalay uu ka hor akhriyey wasiirka maaliyadda baarlamanka ayaa waxaa loo qondeeyey lacag gaaraysa saddex boqol soddon iyo sideed dhibic laba bilyan oo shilin ayaa waxaa loo qondeeyey k d f waa markaasi ciidamada difaaca dalka sidoo kale ciidamada markaasi booliska ee dalka sidoo kale kuwa markaasi sirdoonka enis iyo kuwa dhankaasi iyo ilaaliya xabsiyada ee prisonta loo yaqaano waxaana leeyahay arrintan waxaa loogu daray labaatan dhibic afar bilyan oo shilin oo kale ayaa loogu daray marka loo barbardhigo sanadkii hore oo ay heleen laba boqol toban iyo toddobo dhibic sideed bilyan oo shilin dhegeystayaal oo sanadkii aanu kasoo gudubnay loogu markaasi loo qondeeyey markaanu eegno k d f oo kale hadda ama markaanu eegno saraakiisha difaaca dalka ee markaasi militariga loo yaqaano boqol afartan iyo afar dhibic sagaal bilyan oo shilin ayay heli doonaan waana lacaga markaasi loo kordhiyay ayaa leeyahay sanadkii hore waxay heleen boqol sideed iyo labaatan haddana boqol afartan iyo afar ayaa looga dhigay oo bilyan oo shilin dhegeystayaal markaad eegto waaxda dhankaasi iyo booliska m p ska loo yaqaano sagaashan iyo sideed dhibic lix bilyan ay markaasi heli doonaan waxaana leeyahay lacagahaasi waa laga jaray oo sanadkii hore boqol iyo labo boqol iyo labo bilyan ay heleen haddana sagaashan iyo sideed ayaa markaasi laga dhigay ilaa iyo afar bilyan ayaa laga jaray dhegeystayaal oo sanadkii hore markii loo barbardhigo dhankaasi iyo sirdoonka iyaguna waxaa loo qondeeyey afartan iyo afar dhibic saddex bilyan iyaguna laba bilyan ayaa laga jaray oo sanadkii hore afartan iyo lix ayay heleen iminkana afartan iyo afar ayaa la siiyey waa markaasi waxyaabaha la isku barbardhigaya dhegeystayaal sanadkii hore ama sanad maaliyadeedkii hore iyo sanadkan laakiin si guud markaad eegto waaxda dhankaasi iyo amniga iyaduna waxaa leeyahay waa midda soo raacda ama midda kale marka laga soo tago arrimaha waxbarashada ama waaxda waxbarashada iyaduna lacagaha ugu badan markaasi loo qondeeyey sidoo kale arrimahan waxaa laleeyahay dhegeystayaal sharcigan ama sanad maaliyadeedkan waxaa macquula in markaasi uu sababo in markaasi waaxyaha kala duwan ee dowladdu ay sameeyaan shaqa dhimis ama qaar ka mida shaqaalaha markaasi shaqada laga eriyo ama haddii kale mushaar dhimis la sameeyo oo waxyaabaha iminka laga fikirayo sida la sheegaya dhegeystayaal waxaana markaasi sida yacni waxaa sidaasi ka digaya iminka waa qaar ka mid a expertka ama qaar ka mid a kuwa iyagoo ka faalooda ama falanqeeya arrimaha waa arrimaha markaasi dhaqaalaha dhegeystayaal waxay leeyihiin waxyaabahan oo dhan oo isbiirsaday haddii ahaan lahayd canshuurahan qaar ka mid a waaxyaha iyaga lacagaha laga jaray qaar ka mid a waxyaha oo lacagaha loo kordhiyey yacni sicir bararkan iyo weliba dhibaatooyinkan expensekii iyo weliba isticmaalka lacagaha oo batay waxay sababi doontaa ima in markaasi ama shaqaalihii markaasi la shaqaalaysiin jiray ama recruitmentka lagu samayn jiray iyaguna in la dhimo ama haddii kale qaar markaasi ay shaqaalaysiininba waxyaabihii markaasi lagu gool lahaa ama sanadkii haddii waax walba ama hay-ad kasta ay shaqaalaysiin jirta ilaa labaatan qof sanadkii hadda laga yaaba in shan qof ama wax ka yar markaasi la shaqaalaysiiyo arrintaas iyaduna qeyb ay ka noqon doonta dhegeystayaal haddii kalena mushaar dhimis iyo waxyaaba lamid ah ayaa la samayn doonaa dhankaasi iyo haddii aanu eegno dhegeystayaal arrimaha caafimaadka oo kale iyaguna waa meelaha ka midka ah meelaha lacagaha loo qondeeyey oo waxaa leeyahay xukuumadda kenya kwanza ayaa iyaguna waxa ay hoos u dhigtay sidoo kalena ay markaasi e markaad eegto hadda shan bilyan oo shilin ayay ka jirtay aan leeyahay waaxda caafimaadka shan dhibic lix bilyan oo shilin ayaa laga jiray sanad maaliyadeedkii hore waxa ay ahayd labadii kun laba iyo labaatan labadii kun saddex iyo labaatan boqol afartan iyo lix dhibic sideed bilyan ayaa loo qoondeeyey laakiin hadda boqol kow iyo afartan dhibic laba bilyan oo keliya ayaa loo qondeeyey taasoo micneheedu tahay in shan dhibic lix bilyan laga jiray waaxda dhankaasi iyo caafimaadka dhegeystayaal tan ayaa kusoo aadaysa iyadoo sidoo kale ay kheyradhaan ka soo yeerayso waa hay-adaha kala duwan ee dhankaasi u xilsaaran arrimaha caafimaadka iyaga oo doonayay in markaasi lacago kala duwan loogu daro sidoo kale lacagaha loo kordhiyo sanad maaliyadeedkan laakiin waxaa leeyahay arrintaasi uma suurtagelin oo waxaa dhacday in xitaa lacagihii laga sii jira iminka sanadkan iyaduna dhegeystayaal waa sanad markaasi la leeyahay waxay ka mid tahay caafimaadka ama hay-adda markaasi arrimaha ka shaqeeya caafimaadka iyaguna waxay u tahay waa waxyaabo markaasi aan aysan ku qanacsanayn qaarkood maadaama lacaga laga jiray iyagoo xitaa doonayay in lacagihii loo kordhiyo waxyaabaa markaasi dhegeystayaal ku jiray qaar ka mid a waxyaabihii ku jiray sharciga iminka maalinkii shalay had uu ka hor akhriyay baarlamaanka wasiirka maaliyadda junguna ndugu qaybta labaad ee barnaamijka sidoo kale qodobo kala duwan oo aad u tira badan ayaanu ku eegi doonaa hadduu eebe yidhaahdo laakiin intaasi ka hor aan soo qabta balqadar adeega qaybta ka barnaamijka dhegeyste ganacsi ma leedahay ganacsigaagu markaasi ma yahay mid khatar ugu jira internetka la khalqalgeliyo dhegeyste sida marwaar handadaada internetka imailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta ah safaricom secua fiber internet ee ganacsigaaga ayaa ku garab taagan oo maantaba hawalwelin ayaa lagu leeyahay safaricom business secua fiber ee ganacsiga waxay ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaaga internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeya dadka kale dadka kale qof ka sii horeeya ayaad noqonaysaa taasoo ay ku dheer tahay in ay kuu soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsigaaga meheradaada ay imaanayaan si ay u hubiyaan oo kaala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad markaasi si buuxda u noqoto mid badqaba la saaxiib maantaba internet oo fiber ah oo xawaaro sarreeya laysku halayn karo oo sugan aad ku helayso laga bilaabo lacag gaaraysa saddex kun oo shilin bishiiba oo leh ruuter bilaasha iyo weliba rakibid bilaasha waxaan bixinaa xermo kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha ilaa one g b p s hal internet hel internet amaana dhegeyste oo fiber ah isku xirka ganacsigaaga oo aad markaasi ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada w w w business safaricom c o k e ballanteenu waa safaricom business sekuwa fiber dhegeyste waa sida barnaamijkaad ku maqlayseen oo muscab ismaaciil dhegeysana noogu qaada dhege waxaan dhegeysaa daba joognaa amase daba socona iyadoo waxyaalihii inta badan aada loo sugayay sidoo kalena muran iyo weliba doodo fara badan ay ka dhaceen iyadoo dabcan dhegeystayaal waxayla fara badan aan isla fiirin doona maxaa hadda dabcan iminkan ay ku tallaabsatay xukuumadda william ruto iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi hadda inta badan dabinta u gashay mise lugaha u galeen halka sidoo kale xukuumadihii kaga horreeyey ay ku libaaneen mise ay kaga wanaagsanayeen waxaasoo dhan waxaa markaasi kala qaadaysa mise kala saaraysa wasaaradda maaliyadda dhegeystayaal oo maalintii shalayto markaasi soo dhigtay ama soo saartay sanad maaliyadeedkeeda labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka wasiirka oo lagu magacaabo dhegeystayaal njuguna nduungu oo saacado fara badan dhegeystayaal xildhibaanada maalintii shalayto u kala dhigdhigay u kala qaaday maxay markaasi xukuumadda sanadkan ku wanaagsanaan doontaa maxay halkeena markaasi diiradda saari doontaa maxaa la aruurin doonaa maxaan la aruurin doonin halkeena sidoo kale inta badan ay diiradda saari doontaa wasiirka oo markaasi faahfaahin fara badan ka bixiyey isagoo sharaxaad dhinacyo fara badan taabanayso sidoo kalena wasaaradaha iyo xukuumad dabcan wasaaradaha oo dabcan wasaaradaha kala duwan oo markaas u kala qoondiyey lacaga tiro badan halka sidoo kalena meelo qaar oo diiradda uusan intooda badan kusan ku badneen laakiin waxaa fiirin doonaa dhegeystayaal hiigsiga iyo weliba ololihii waktigii markaasi xukuumadda waktigii inta doorashada dabcan waa intii xilka markaasi ay ayada kusoo bixin ay ololihii ku jireen maxaa markaasi dhaqdhaqaaqooda intooda badan u ahaa oy doonayeen in wax markaasi ay ka bedelaan waa suurtagalnimada hadda markaasi laga hadlayo waa hadalka markaasi intooda badan xildhibaanada qaar ay markaasi ka tirsan azimiyo lamoja iskaga dareereen baarlamaanka sheegeenna in sidoo kale hadallada wasiirka aysan ku soconin sidoo kalena ay qaadacayaan ama ay ku sheegeen inay tahay mid markaasi ay dhadhoobayaan xukuumadda ruuto wasiirka wuxuu markaasi ka hadlay dhegeystayaal bal xaaladaha guud iyo weliba meelaha markaasi diiradda ay ku saari doonaan iyo weliba meelaha isbedeladaha ay doonayaan inay hadda ku saaraan waxaa markaasi ka mid a dhegeysta dhanka beeraha caafimaadka iyo sidoo kale lacagta haslafan loogu talagalay iyo sidoo kale waa beeraha iyo waxsoo saarka intaas ayaama dhegeysa marka hore bal fiirin doonaa iyo meelaha markaasi hadda ay inta badan dadka aysan xamiri karin sidoo kale aysan fahansaneyn waxaa markaasi ka mid a dhegeystayaal qeybta markaasi laga doonaya in xukuumadda wax badan ay ka bedesho sidoo kalena ay ku taageerto waa ku taageerto sidoo kalena ay ku kobciso lacagteeda waa dhanka shidaalka waa dhanka betroolka dhegeystayaal oo inta badan qaalidhaan xoogan ay ka socoto ayna sidoo kale sheegeen in ay sidoo kale dhaqaalaha wax weliba uu ku kala socdo ay taasi ay tahay laakiin xukuumadda waxay markaasi leeyahay waxay ka dhex aragtay inay keliya daqli fara badan ka heli karto ama lacag aruurin ama dhanka canshuuraha boqolkiiba lix iyo toban waa qeybta markaasi hadda dabinta intooda badan dad fara badan ay u galeen dhegeystayaal waana meelaha dhaqdhaqaaqyada iyo meelaha markaasi intooda badan hadda lacagaha ay u badiyeen taasi ee hoos imaan doonto dhegeystayaal bal waanu fiirin doonaa bal iminkan dhegeystayaal aan fiirina qeybta bal markaasi hadda diiradda ay saari doonto ama ay doonayso inay markaasi wax badan ay ku kabaan lacagta dhegeystayaal loo yaqaanay haslafan ee markaasi xukuumadda wakhtigeeda ololihii ay ku jirtay ay sheegtay inay dhallinyarada sidoo kale waa dabcan dadka ganacsatada yaryar ay doonayso inay kabto sidoo kalena ay dhaqaalo fara badan ay ku taageerto kuna taakulayso kuwa wax soo saarka ama dadka ganacsatada yar dhegeysta sida dadka markaasi ka ganacsada dhugdhugleyda mase boodhaboodha kuwa loo yaqaano iyo sidoo kale dadka khudaarta maamambooga kuwa juwaakaale dhegeystayaal ayuu sheegay in ay sidoo kale taageeri doonto xukuumaddiisa oo laga soo qaadi doono qeybta hoosay waana markiisi ugu horreysay sanad maaliyeedkan hadda markaasi ay dhaqangeli doonto bisha koowaad waa bisha soo socotay kowdeeda ee julaay waxaana uu sheegay inay tahay mid markaasi la doonayo in lagu daboolo loguna waa lagu daboolo baahiyadooda dadka ganacsatada yareer loona marayo qeybta lacagta ee haslafan ee waa m s m es kuwa loo yaqaana dhegeystayaal ee ganacsatada yaryar iyo sidoo kale kuwa suuqleyda oo markaasi dabcan soo dhacsado qutulyoonkooda maalinlaha waxa uu sheegay in markaasi laga dhisi dabaqyada hoos laga soo dhisi doono dabaqa hoos ilaa markaasi laga keeni doono dabaqa sare macnaha uula jeedo in lagu taageeri doono lacag fara badan la siin doono waa sida markaasi xukuumadda iyada markaasi ay ku sheegayso mise faahfaahin uu kaga bixiy wasiirka maaliyadda dhegeystayaal juguna ndungu oo wasiirka professor waxaa sidoo kale wasiirka markaasi u sheegay in markaasi la fiirin doono dhegeystayaal wax soo saarka gudaha waddanka oo markaas la sheegay in la promote gareyn doono mise la maalgelin waa dabcan la dalacsiin doono wax soo saarka local manufacturing waxaa loo yaqaana dhegeystayaal lagu soo saaro gudaha waddanka maxaa ka mid ah waxaa ka mid a dhegeystayaal dharka gudaha lagu tolo ama dabcan dharka gudaha markaas lagu nashqadeeyo laguna soo saaro waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal kabaha la xirto hadday tahay buudska hadday tahay kabaha markaasi sandalka dhegeystayaal iyo kabaha markaasi furan ayay markaasi sheegeen in ay tahay mid wax soo saarkooda lagu taageeri doono laguna taakulayn doono dadka markaasi wax soo saarka heybadda u leh dhegeystayaal waxaay sheegeen inay markaasi yareen doonto baahida faraha badan ee shaqala-aanta iyo weliba dadka markaasi intooda badan xifradaha iyo khibradaha markaasi wax soo saarka iyo weliba nashqadeynta u leh inay markaasi ka faa'iidi doonaan waxa ay sheegeen in boqolkiiba shanwaa boqolkiiba soddon iyo shan laga nisan doono mise ay markaasi sheegeen in ay ka kaftoomi doonaan waxyaalaha laga soo iibgeeyo mise laga keeno wadamada kale dhegeystayaal si markaasi lagu taageero laguna kobciyo lacagtooda oo dabcan waa lagu kobciyo lacagtu markaasi xukuumadda sheegtay in ay markaasi qaara dhamaystiran loo heli karo waxaa sidoo kale ka mid ah wax soo saarka macdanta iyo stiilka dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal waxyoola qarbabi daibas waa xafaayadda caruurta yar markaasi ay xirtaan waxaa ka mid a dharka leedarka dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamida sida horaan aan ku sheegay taasoo sheegay inay hadda markaasi u tahay fursad weyn ay heli doonaan sanadkan sanad maaliyeedka labada kun saddexiyo labaatanka labada kun afariyo labaatanka fursadaha ugu weyn ee hadda ay xukuumadda raadinayso in ay ku qanciso kuna habeyso kuwa wax gudaha ka soo saaro oo sheegeen in ay markaasi lagu ganacsanaan doono sidoo kalena ay suurtagal oga dhigi karto in ay wax soo saarkooda uu suuqa ku kalfido sidoo kale dubadaha loo iibgeyn doono dhegeystayaal waxaa sidoo kale ay xukuumadda markaasi sheegtay ama wasaaradda maaliyadda ama national treasury waxay sheegtay dabcan wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay in hal dabcan hadda dabcan ay sheegtay in la kabi doono ama lagu kabi doono lacag aad u tiro badan dadka beeraleyda ama kuwa oo beeraleyda hadday tahay kuwa gaxwaha hadday tahay kuwa markaasi geleyda soo saaro ama beerta dhigaysana iyo weliba sidoo kale caleynta shaha waxaa sidoo kale ay sheegeen in markaasi la sameyn doono waxaa loo yaqaano ama sidoo kale dabcan xukuumadda isku xilqaami doonto inay sameyn doonto waxaa loo yaqaan animal feed dhegeystayaal ama waxyaalaha markaas xoolaha lagu quudiyo dhegeystayaal oo sheegeen in ay tahay mid markaasi hadda ay kusoo darayso sidoo kale diiradda ku saari doonto iyadoo sheegeen in wadamada kale markaasi laga soo qaadi doono lana keeni doono wadanka dhegeystayaal maxaa loo qorsheeyey waxaa loo qorsheeyey waa qaabkee sidee markaasi loo kala dhigdhiga beeraleyda waxaa la leeyahay afartan iyo sagaal dhibic sagaal bilyan oo lacagta ayaa markaasi loo qoondeeyay wax soo saarka iyo sidoo kale bacriminta beeraleyda kuwaasoo sheegay in lagu kabi doono hanaanka dhegeystayaal wax soo saarka iyo weliba kobaca beeraleyda iyo weliba tayooyinka beeraha in ay tahay mid markaasi sanadkan laisku fiirin doono iyadoo sheegay in lagu qiimeyn doono waa qiimeynta dhanka beeraha sheegeen in ay wada fiirin doonaan bal wax soo saarka heerka wadanka markaas uu ka gaari karo iyo sidoo kale ina isku filnaansho cunada yarida wadanka markaasi ka dhex taagan sida ay xukuumadda ku yareyn karto mise ku khafiifin karto dhegeysta waa halkudhiga sida markaas wasiirka uu sheegay oo wasiirka maaliyadda waxa uu faahfaahin markaasi xoogan dhinacyada bulida ka taabanaysa dabcan ka sheegay inay suurtagal kaga dhigi karto sidoo kalena fiirin doonto sida nidaamka isbedelada xoogan ee wasaaradda ay tilmaami doonto hanaanka iyo isbedelka ee beeraha wax badan looga qaban doono dhegeystayaal waa beeraha iyo abuurka ayay sheegeen in lacag aada u tiro badan ay ku bixin doonaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeystayaal wargeyska dabcan oo wasiirka raalli hada wasiirka maaliyadda uu faahfaahin xoogan ka bixiyey hanaankan ee markaasi lagu waa beeraleyda lagulagu talagalay iyo weliba dadka markaasi qeyb markaasi ka ah dadka waa dabcan waa ruralka dadka miiga oo dabcan ama baadiyaha ay sheegeen inay tahay mid lagu kabi doono lacagtaasi ay qeyb markaas ama xubin ay ka tahay ayna qeyb ugu weyn ay ka tahay dadka xoolaha ay markaasi dhaqda inay heli doonaan nidaam xoolahooda ay ku quudiyaan ama ay ku heli karaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale markaasi uu sheegay wasiirka maaliyadda waa njuguna ndungu afar dhibic hal bilyan oo lacagta ayuu sheegay in lagu kabi doono isbitaalada dhegeystayaal isbitaaladoo dhanna ma aha dhegeystayaal waa guud ahaan isbitaalada afartan iyo todoba ismaamul ay ka kooban yihiin dhegeystayaal haddaba kaqaabtee lagu kabaya afar dhibic hal bilyan waa qeybta markaasi for free maternity hablaha markaasi waa dabcan hablaha inay markaasi ku umili karaan mise ku dhali karaan dhegeystayaal lacagtaasi oo lagu sheegay in lagu qoondeynayo balse qarashaad iyo waxyaalo kale aan laga qaadi karin dhegeystayaal laakiin waa kuwa dowladda kuwa laga hadlaya ma aha kuwa markaas sida gaarka ah loo leeyahay dhegeyst waxa ay sheegeen inay tahay mid markaasi lagu doonayo in lagu badbaadiyo hooyada iyo dhallaanka in markaasi lagu xakameeyo hooyada xamliga ah in sidoo kale ay ku hesho agabkii iyo oksijeenkii iyo weliba daawooyinkii markaasi hooyada ay ku umulayso in isbitaalada markaasi ay ka heli karaan sanadkan ayay sheegeen inay intaasi loogu talagalay oo sidoo kale lagu kaafin doono hooyada iyo weliba waa hooyada xamliga ah ama hooyada markaasi uurka dhegeysta si free ee ku dhali karayso isbitaalada guud ee wadanka markaasi dowladda maamusho ee afar dhibic hal bilyan waxaa sidoo kale uu sheegay in arrimaha deg deg ah ee xaaladaha cudurka safmarka covid sagaal iyo toban la sheegay in ayadan lacag aad u tiro badan lagu qoondeeyo mase loogu talagalay ay gaaraysa saddex dhibic toddoba bilyan halka sidoo kale shan dhibic sagaal bilyan oo lacagta markaasi qeybta maareynta iyo weliba qeybta markaasi iibsiga agabka isbitaalada lagu sheegay in ay dabcan lagu soo saari doono mise waa lasoo iibin doono waxay sheegayeen waxay sheegtay wasaaradda maaliyadda inay tahay mid markaasi hadda wakhtigeeda la joogo oo dabcan la doonayo in isbitaallada la helo agabyadii qalabyadii markaas loogu talagalay iyo weliba waa qalabyadii agabyadii markaasi sariirihii agabyadii markaasi caafimaadkii baaritaanadii shaybaaradii iyo sidoo kale agabkii markaasi oxygenka iyo sidoo kale raajooyinka wax weliba oo markaasi qabyaaga ah dhamaystir ah in markaas iyo weliba kordhin ah in lagu soo kordhin doono iyadoo lacagtaasi loo marayo mise lacagtaasi loo adeegsanayo sanadkan dhegeystayaal waxaa sidoo kale wasiirka maaliyadda uu sheegay in markaasi lacagta daawooyinka lagu soo iibin doono waa laba iyo toban dhibic sideed bilyan oo lacagta dalka oo dabcan lagu soo iibin doono meelaha daawooyinka la helen iyadoo loo marayo waaxda markaasi daawooyinka kemsa soo iibin doono loo dabcan la geyn doono ismaamulada sidoo kale tuulooyinka waxaasoo dhan waxay markaasi ku sheegeen in qarashka iyo howlahaasi ay iskugu sii dabarideen oo hadda markaasi la doonayo in lagu baahitiro laguna helo tayo wanaagsan oo caafimaad ah dhegeysa sida markaas wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadda njuguna ndungu oo maalintii shalayto warbaahinta halkaas uga akhriyay dhegeystayaal haddaba waxau markaasi akhriya dabcan intooda badan raalli kamaysan ahayn qaarkood weliba qaar markaasi xitaa ka tirsanaa kenya kwanza oo dabcan waa qaar kamid xitaa ka tirsana kenya kwanza halka kuwa kalena azimio lamoja ay sidoo kale raalli aysan ka ahayn nidaamka iyo waxyaalaha markaasi qaar ay qaadayeen intaas sidoo kale waxyaalaha dhibaatada iyo xaaladaha kala duwan sidoo kale hadda aan ka hadlin ma la socotaa dhegeyste in qaar ka mida xildhibaanada ama sidoo kale qaar ka mida kenya kwanza inay sidoo kale fariin ay u direen dhegeystayaal qaarkii ama dadkii markaasi kasoo horjeestay biilka inaysan la meelmarinin oo ka tirsan kenya kwanza in ay sheegeen in ay wajihi doonaan waxaa loo yaqaana disciplinary action ama tilaabo laga qaadano hanaanka iyo weliba qaab wixii markaas u degsanaa inay baalmareen haddaba taasi xaq uma leeyihiin iyadoo doodad xoogan ay markaasi ka dhacday oo sidoo kale lagu doonay in ay hunjubaad ama handadaad xoogan markaas lagu qaaday qaarkood ama si qasba xitaa inay markaas ayba ku meelmariyeen waxaa hadalkaasi jeediya dhegeysta senatarka nandi ninka lagu magaco samson jirigai wuxuu sheegay the few element oo waa dadka markaasi qaar oo ka tirsanaa k k kenya kwanza xildhibaanadooda oo markaasi kasoo horjeesta biilkan shall face party disciplinary action waa in markaasi tilaaba hanaanka sharciga dabcan xisbiga u degsan inay markaasi lagu qaado mise lagu fuliyo inay tahay waa arrin markaasi hadda hadalhaynteeda aada u qabsatay baraha bulshada sidoo kalena qeybta markaasi twitter iyo sidoo kale warbaahinta oo markaasi la sheegaya in markaasi si waadixa uu u sheegay una sheegay in markaasi hunjubaad ama handadaad xoogan lagula kacay xildhibaanada in siday markaasi ku meelmarin lahaayeen balse waxaa leeyahay si ayaga iskooda ama caadiga ah xitaa umay meelmarin ayaa leeyahay balse waa mid markaasi loo soo qorsheeyey ninka lagu magacaabo xogayaha guud ee xisbiga odium edwin sivuna waana senatarka dhegeysta nairobi wuxuu sheegay waxaan u mahadcelinaa dadka koob iyo siddeetanka patriotka oo national sibir ka tirsana waan u mahadcelinaya uu leeyahay sida markaasi qurux badana ay iskaga diideen oo sidoo kale iskaga baxeen oo sidoo kale dhegjaraq ay u saniin iyagoo ay ku tilmaameen in ay markaasi kasin jirin cadaalad ama sidoo kale dimuqraadiya oo xornimada markaasi ay ka maqneed sida uu ku ayna keliya lagu meelmariyey sida markaas ayaga ku doonayaan dhegeystayaal haddaba meelaha markaasi ay sidoo kale ay wax dabcan faa'iida ay ka heleen waa dabcan meelaha qaar ay faa'iida ka heleen waa meelahe sports waxaa leeyahay waa qeybta sportiga iyo adska ama farshaxanta dhegeystayaal iyo weliba waxaa loo yaqaanaa arrimaha arrimaha bulshada dhegeysanee social development fund waxaa leeyahay lix iyo toban bilyan iyo sidoo kale qeybta markaasi environmental ayana waxaa leeyahay markaasi waxaa saddex dhibic lix bilyan iyo lix iyo toban bilyan ayay markaasi kala heleen dhegeystayaal halka ciidamada booliska national security iyo sidoo kale qeybta brisonto waxaa leeyahay waa ciidamada markaasi ilaalada maxbuusyada dhegeystayaal waxaa leeyahay sideed dhibic sideed bilyan ayaa heshay oo markaasi loogu talagalay in ay kusoo iibsadaan baabuurta sideed dhibic sideed bilyan halka sidoo kale qeybta markaasi caafimaadka medical insurance waxaa lagu talagalay shan dhibic lix bilyan oo lacagta dalka national forensic lab qeybta markaasi dabagalka ama sidoo kale dabcan farasoo saarka ama sidoo kale shaybaarka arrimaha qaladaadska dhegeystayaal ama si qofka lagu ogaado ama dabcan lagu ogaado waxaa lagu talagalay toddoba boqol iyo konton milyan dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi aan fiirin bal iminkan aan fiirino meelaha markaasi ay dabcan iminkan ay xukuumadda iska indhatirtay sidoo kalena waxba ay markaasi ku darin sidoo kalena wax ay dul saartay waxaa ka mid a weli markaas inay ku adkaysan halkeeda ay ku taagantahay mise ku adkaysatay in shaqaalaha dowladda laga jari doono hal dhibic shan kadib baaritaan iyo sidoo kale dib u eegis ay ku sameeyeen arrimo fara badan oo markaas loogu qabsaday in dib u eegis lagu sameeyo arrimaha waxaa taasi adkaystay madaxweynaha iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ninka markaas waa sana maaliyadeedka markaas akhrinay maalintii shalayto ninka lagu magacaabo njuguna ndungu waxa uu sheegay in dabcan hadda la fiirinayo waa dabcan la fiiriyey wax weliba sidaasna markaas ay ku qurux badan tahay in dabcan daqli aruurinta ay halkan hadda ay ku dhaafaan dhegeystayaal haddaba meelaha markaas bal aan fiirino waxaa ka mid a dhegeystayaal shidaalka ama waxaa loo yaqaana fuel dabcan double from a to sixteen ayaa laleeyahay waxay markaas hadda ka kacaysaa dhegeysta sideed waxayna tegeysaa lix iyo toban boqolkiiba koormay tegeysaa kowda bisha soo socoto julaay ayay si toosa u dhaqangelaysaa dhegeystayaal kowda bisha soo socoto julaayna waxaa markaasi dhaqangelayaan dhegeystayaal in cid weliba markaas lacag laga jari doono weliba kuwa markaas dowladda u shaqeeyo hal dhibic shan laga jari doono dhegeystayaal waxaasoo dhan waxay dhaqangeli doonaan bisha soo socoto kowdeeda oo si toosa sida markaas wasiirka markaas uu ku sheegay horta imisaa lacagta la aruuriyey imisay dhan tahay imisaa markaasi xukuumadda inta yar ee hadda aruurisay oo isku koobtay imisaa gaartay meena kaafin doontaa meena isku dabari doontaa deymaha lagu leeyahay sidee markaas maxay kaga qodayso dhegeystayaal waxaasoo dhan waa uu qaada dhigay ilaa iyo dabcan warbixin markaas aad u dheer oo saacado fara badan qaadata ayuu markaas u sharaxayay sida dabcan warbaahinta maalinta shalaytu lagala socda dhegeystayaal bal qaybta batroolka masiidoka shidaalkan u imaana dhegeystayaal horaan xukuumaddii kaga horreysay xukuumaddan waxay markaas ahayd sideed hadda oo ayay dabcan bishan oo keliya u dambeysaa waxaa bisha kowdeeda soo socota julaay ay markaasi toos u bilaaban doontaa lix iyo toban boqolkiiba maxaa dhacayaa dhegeystayaal waa su-aasha hadda laisweydiinaya maxay sidoo kale dowladda arrintan dib wax uga firin weyso warbixin ayaa markaasi dheer laga qoray iyadoo markaasi sheegtay inay xaaladaha iyo weliba shidaal la-aanta waa dabcan shidaal la-aanta dunida markaasi ka taagan iyo weliba dagaalada markaas waddanka ukraine iyo sidoo kale ruushka ay saameyn ama dhibaato xoogan ku keentay iyo sidoo kale in hadda ay adkaatay xaaladaha xaaladaha dunida ee cimilada marka loo fiiriyay dhegeystayaal waxay markaasi sheegeen in waxba aysan ka faa'idi doonin mise ay soo geli doonin halka ay sheegtay inay keliya ay ku ekeenayaan lix iyo toban boqolkiiba in ay ka dhaxli doonaan mise ka faa'idi doonaan dabcan ay qaybta waa daqli aruurinta ama qaybta markaasi canshuuraha ay dulsaareen lix iyo toban boqolkiiba maxaa dhacaya kadib waxaa la leeyahay waxaa suurtagal ah markaasi in ay qarashaadka baabuurta lagu raaco inay kordhi waxaa sidoo kale ka mid ah in badeecadaha markaasi warshadaha intooda badan shidaalka isticmaala ay korri doonaan waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeysa wax soo saarada ama shirkadaha kala duwan iyo sidoo kale kuwa markaasi dibadaha wax markaasi ka keenaya soo adeegsanaya ama sidoo kale baabuurta markaasi xamuulka u adeegsanaya ayagana inay markaasi ku dari doonaan lacaga waa tan keenayso inay markaasi sixir bararka halkeeda u taagnaan doono dhegeystaal uusan waxba iska bedeli doono sida markaasi quburooyinka dhanka dhaqaalaha ay aada uga faalloonayaan waxaa markaasi sheegeen in xukuumadda laga doonaya keliya inay markaas indhindheyso sidoo kalena ay ku taakulayso ama sidoo kale ku fiiriso sidii markaas wax ay kaga qaban lahayd mise kaga bedel lahayd habka shidaalka dhegeystayaal oo markaasi sideedeeda loo dhaafo oo markaasi heerkaasi aysan gaarsiinin sidoo kalena ay ku kabto lacag markaasi dowladda ayada markaas ay usoo amaato mise ay xitaa daqli aruurin ay ugu samayso si loogu fuliyo howlaysada weliba dhaqaalaha iyo sixir bararka waddanka markaasi ka taagan waxaa leeyahay wax weliba markaasi dowladda hadda ay qabanayso xitaa ayadan baa dabcan raadkeeda dib ugu noqon karaysa ilaa markaasi laga qabto wax weliba shidaalka shidaalka ay ku sheegeen keliya dunida markaas inay ku dhaqdhaqaaqdo wax waliba ku tilaabsato xitaa ay ku sheegeen korontooyinka ama dabcan waa korontada wadanka ma-aadka looga isticmaalo inay xitaa ay markaasi qayb ay ka tahay in ay tahay waxalaha aadka ugu badan ee aadka loogu isticmaalo ayna tahay shidaalka dhegeysa ee wadanka markaasi soo galo waxayna sheegeen in wadanka shidaal usan laga soo saarin balse mid kale laga soo saaro oo cayriinuya wadamo kale markaasi loo qaada kan turkana dhegeysta laakiin hadalka inta barmeer oo barmeer markaasi laga soo saarana ee markaasi ay aada u siin badneen waxay sheegayaan in hadda markaas culeys xoogan ama sidoo kale raadkeeda dib ugu noqon doonto haddii markaasi waxba aysan ka qabanin oo sidoo kalena ay dib u eegis ay ku sameyneen arrimaha shidaalka sida quburooyinka dhanka dhaqaalaha ee aada uga faalloonayaan dhegeystayaal waxay sheegayaan keliya in xal iyo weliba isbedel laga doonayo xukuumadda in markaasi shidaalka ay fiiriso dhegeyste waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal warbaahinta oo ayagana markaasi la sheegay boqolkiiba shan iyo toban in markaasi la dulsaaray oo sidoo kale waa maalinta gudahooda sidoo kale ku bixin karaan lacagtaasi dhege waa lacagte lacagta markaas xayisiimaha ayaa la sheegay in hadda markaas la dulsaaray sidoo waa dabcan waa xayisiimaha iyo sidoo kale waa xayisiimaha lacagahooda oo ka mid a sida qabrada iyo sidoo kale beytinka dhegeystayaal ayaa haddana sheegaya in ay tahay mid markaas culays xoogan ay soo dulsaar ay soo food saarayso ayna markaas cawaaqib xoogan ku noqon karto mise ay sidoo kale xamili karin boqolkiiba shan iyo toban sidoo kalena kuma gaari karto afar iyo labaatan saac balse wuxuu ku bixin karaa maalinta gudaheeda laba iyo toban saac gudahooda ay ku bixin karaan dabcan ganaax xoogan ayaa haddana arrimahan daba socdaan oo sidoo kale sheegeen in la joogtayn doono in sidoo kale sheegeen in arrimahan dabagel xoogan lagu sameyn doono wax weliba sid markaas daqliga wadanka wax looga bedeli lahaa arrintan waxaa markaasi sii adkeey dhegeysaal kadib dabcan kulamo markaasi wasaarada iyo weliba dabcan dhanka dhaqaalaha iyo weliba la taliyaasha dhanka dhaqaalaha madaxweynaha inay markaasi ku adkeysanayaan sheegayaan in dabcan daqliga keliya la doonaya in lagu bedelo sidoo kale lagu xasuliyo keliya wax aruurinta ama daqli aruurinta dhegeysaal ee qeybta markaasi canshuuraha ay ku sheegeen in xal keliya loo arkayo iyadoo ay doonayaan in ay yareeyaan lacagta amaahda ama deymaha markaasi wadamada kale laga soo qaadayo waxaa haddana laisbarbardhigaya horta ma iskeenaysaa oo ma iskaafin kartaa ma isbixin kartaa dowladda nafsadeeda waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal qaybta isboortiga betting waxaa loo yaqaano dhegeystayaal oo qamaarka ah waxaa la sheegay in dowladda ay dul saartay waa laba iyo toban dhibic shan boqolkiiba oo cid waliba markaasi bedgarayn karto mise bedgaraynayso mise dabcan qamaarkaas ciyaarayso waxaa sidoo kale bixinaysaa laba iyo toban dhibic shan boqolkiiba dhegeystayaal waxayna ku bixinaysaa afar iyo labaatan saac gudahooda sida markaasi wasiirka markaasi maaliyadda uu shalay asagana markaasi sheegay dhegeystayaal dadka markaasi aragtida marka waa dadka markaas influencer waa kuwa markaas digital content creators loo yaqaana dhegeystayaal kuwa hal abuurada ah kuwa markaas wax dabcan mala awaala dadka markaas wax qurxiyo waxa markaas ayagana la dulsaaray dhegeystayaal walaal weliba ay qorayaan ama sidoo kale fikradooda aragtidooda markaas ay gudbinayaan mise ay gadanayaan waxaa la dulsaaray boqolkiiba shan dhegeysta sida xukuumadda markaas ayada ama wasaaradda maaliyadda markaas ay sheegtay dhegeystayaal lama socotaa dhegeystayaal in halka kiila shan shilin oo lacag la dulsaaray dhegeystayaal ee sokorta haddii markaas dhoor ama jawaanki sokorta ah oo markaasi ku kooban konton k g ogsanow shan shilin ayaa dulsaaran dhegeystayaal hadda isagoo marayo toban kun waxa uu maraya toban kun laba boqol iyo konton halka meelaha qaar uu ka maraya toban kun iyo shan boqol dhegeystayaal waxaa markaasi leeyahay halkii kiilihii waxaa markaasi xukuumadda sheegtay in la dulsaarayo shan shilin oo lacagta dalka ah oo markaasi five shilin by k g oo markaasi lagu xisaamido weliba kuwa markaasi wadanka soo galo mase loo soo iibgeeyo dhegeystayaal oo halkan taasuu sheegay in markaasi la fiirin doono weliba badbadqabkeeda iyo weliba waa badqabka markaasi qofka inay ku fiican tahay mise sokortaasi ay badqabto oo sidoo kale dumar waa in dadka bini aadanka uu isticmaali kara dhegeystayaal waxainaysan ahayn mid contaminated ah oo dhibaato ama xaaladaha markaasi caafimaad darra ay markaasi ku keeni karto dhegeystayaal waa arrin markaasi hadda intooda badan aad markaasi looga hadlayo iyadoo aragtiyo kala duwan dadkay aada oga bixinayaan iyadoo dadka sidoo kale ficilo kala duwan ay ka bixinayaan iyadoo sidoo kale leeyahay meelaha markaasi dowladda la doonaya in waxbadan markaasi ay ka qabato wasiirka waxa uu markaasi khudbadiisa shalay kusoo diray in markaas maalmahaas ama bilaha soo socdo ama bil waa sanadka soo socdo uu sheegay in xaaladaha cunada markaas isbedeli doonaan waxa uu markaasi sheegay in diirada lagu saari doono wax weliba markaasi sixir bararka wadanka markaasi ka taagan sheegana in hadda isbedel iyo weliba iskaafi xoogan ay kusoo geli doonaan iyadoo ay markaasi keliya laga sugay sanadkan dhamaa waa dhamaashadiisa iyo weliba sanadka soo socdo inay sheegeen in isbedel xooga laga dhex arki doono laga dareemi doono arrimaha sixirbararka arrimaha markaasi dhaqaale xumida wadanka markaasi ka taagan iyo sidoo kale micishada ama sixir bararka ku sheegeen in isbedel laga dareemi doono iyadoo loo cuskanayo ama uu sheegeen in la heli doono nidaamkan iyo weliba lacagahan hadda ay sheegeen in loo kala dabcan loo kala daabuli doono loona adeegsan doono loona lagana shaqaysiin doono iyadoo loo marayo wasaaradaha oo cid waliba markaasi iskaga dhex arkito sida markaasuu sheegayo wuxuu leeyahay dabcan nasuga oo dabcan inoo dulqaato waa sida asaga uu leeyahay laakiin hadda waxaa taasi dabcan ka dhaadhici lahda dadka qaar ama dadka shacabka oo sheegeen in markaasi laga dhowrsugaya iyadoo doonaya madaxweynaha in waqtiyadii ololihii doorashadii ku jiray in uu fulin ballamadii laga doonayay laakiin hadda waxaa laleeyahay ballamadii wax kale ayaa markaasi sheekadiisa sheeko kale isku bedeshay ee markaasi ka mid ah in markaas la dulsaaro canshuur in sidoo kale weli aan waxba markaas iska bedelin arrimaha sixir bararka iyo sidoo kale qudulduruurigan dabka intooda badan ee aadka ugu noolyihiin weliba la sheegay warbixin hadda ka hore lasoo saaray in dabcan kenyaanka intooda badan ay ku nool yihiin wax ka yar nus dollar ama hal dollar wax ka yar ayay dabcan ku nool yihiin oo afar iyo labaatanka saac qofka shakhsiga waddanka markaasi weliba intooda badan hadda ay sheegeen inay ku nool yihiin dhegeystayaal waxaa sidoo kale wasiirka uu sheegay in lala dagaalami doono cudurada iyo sidoo kale bofatig waxaa loo yaqaana dhegeystayaal waa dabcan waa faqarinimada uu sheegay in ay tahay in lala dagaalami doono iyo weliba cudurada wadanka markaasi ka jiro ee markaasi intooda badan faafo sidoo kale loo heli karo tayo wanaagsan iyo sidoo kale in markaasi la xakameyn doono sidoo kale la heli doono in markaasi dadka waa taagta yar mise tabarta yar in la gaari doono lana gaarsiin doono iyadoo loo marayo hanaanka waxquudinta ee markaasi horaan wadanka markaasi ka jirjid sida asaga uu ku tilmaamay dhegeystayaal haddaba taasi maxaa iyadana markaasi kasoo naasa cadaan doonta sidoo kale ma tahay mid markaasi dhaqaalahan isbedel xoogan ee hadda ku imaan doonta dhegeystayaal iyadoo sidoo kale weli waxba aan isbedelin sidoo kalena waxayli markaasi laga rajaynay waxayli markaasi laga fadhiyey inkastoo weli markaas aysan carabaabin ama sidoo kale aysan ku dhufanin inkastoo laakiin ay sheegtay wasaaradda waxbarash wasaaradda waxbarashada ee markaasi dib loogu soo celin doono waxaa loo yaqaano feed program ama food program dabcan waa feeding program oo caruurta markaas lagu dala loogu talagalay in markaas lagu quudin doono ama sida oo iskuullada markaasi dayga ah iyo iskuullada markaasi boardinga ah ee dabcan ama jiifka ah in ay dowladda ay maamusho ay xukunto inay markaasi isbedel ay ku keeni doonto dhegeystayaal waxyaalo fara badan ay markaasi shaaca ka qaaday la qori doono labaatan kun oo macalimiin ah dhegeystayaal iyadoo loo marayo hanaanka waxda markaas waa dabcan shaqaaleysiinta t a c iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada dalka iyo sidoo kale in waxyaalo aan dabcan waxay aada u tiro badan oo xukuumadda cid waliba markaasi lacagteeda loogu talagalay iyo sidoo kale sida la doonayo in ay wax badan ay kaga qabtaan dhegeystayaal waxaasoo dhan marka laga soo hadlo waxbarashadii iyo sidoo kale lacagaha markaasi amniga iyo sidoo kale lacagaha wasaaradda difaaca wasaaradda marka waa wasaaradaha kala duwan oo weliba kuwa beeraha oo hadda markaas la sheegay inay tahay lacag aada u tiro badan inay safartan ama sanad waa sanamalideedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka ay heshay dhegeystayaal hadda waxaa iskaga fadhiyaa dhegeystayaal maxay xukuumadda markaasi wax oga oran weysay arrimaha sixir bararka arrimaha markaasi qiimeynta sare u kaca maxay wax uga oran weysay maxay markaasi waqti haddana ugu qabatay maxay sidoo kale dabcan shidaalka wax badan oga tari weysay oo laga doonaya in ay markaasi dhegta keli lagu hayay inay shidaalka wax ka qaban doonto dhegeysta balse lagu dallacsiiyey ilaa markaasi la gaarsiiyey boqolkiiba lix iyo toban dhegeystayaal balba socb ismaaciil dhegeystayaal aan ku wareejiyey weliba dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal iyo weliba mid adeegyada qeybta markaasi barnaamij ka ah inuu markaas inoo soo qabtay shirkadda isgaarsiinta safaricom weliba safaricom secure fiber dhegeystayaal haddaba dhegeyste maxay markaasi kula tahay meelihii markaasi laga rajeynayay meelihii markaasi laga rabay farta may dabcan may saareen oo ma la rabay dabcan may meelihii la rabay mar may daareen oo ma la rabay in markaasi uu kaga hadlo xaaladaha sixir bararka weliba sare u kaca arrimaha miciishada dhegeystayaal ee wadanka laga doonaya in wax badan uu ka qabto sidoo kale uu ka hadlo uu diradda ku saaro uu sheegay in markaas waqti maxay haddana maxaa keenay in waqti haddana ay qabsato wasaaradda maaliyadda ama sidoo kale xukuumadda ruuto dhegeystayaal halkee markaasi waxay iska ji iska ji iska qaban ladahay sidoo kale iska jiidaysaa dhegeystayaal maxaa sidoo kale batroolka wax weliba la sheegay inay ku dhaqdhaqaaqayso wax weliba la sheegay inay tillaabo weliba la qaadayo wax weliba lagu soo safrinayo wax weliba markaas lagu isbedel lagu sameynayo sidoo kale wax weliba xitaa hadday tahay beeraha hadday tahay warshadaha shirkadaha kala duwan waxaasoo dhan waxaa leeyahay waxaa markaasi gacanta dhegeystayaal ku haysaa ama sidoo kale lagu maamulaa laguna maareeyaa shidaalka dhegeystayaal oo hadda markaasi gaaray heer markaasi weligood aysan gaarin oo horaan markaasi joogsida xukuumaddii kaga horreysay ee kaga tegtay boqolkiiba sideed halkan waxaa leeyahay lix iyo toban ay maanta gaarsiisay oo waxay bilaabanaysaa kowda bisha soo socoto dhegeystayaal muscab iyo adeegyada kale ee barnaamijka dhegeystayaal iyo sidoo kale dhegeystayaasha waa tahay yuusuf dabcan waa sanad maaliyadeedkan ama lacagahan markaas iminka aanu ka hadlaynay aanu ka dhawaajinaynay ogsoonow waa markaasi roadmapka ama si guudba waxyaabaha markaasi dalka lagu hagi doono sanadka soo socda laga bilaabo kowda bishan bisha soo socota ee toddobaad ee julaay ilaa iyo bisha lixaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka ayaa markaasi ay tahay waxyaabaha lagu hagi doono dalka dhanka maaliyadda markay imaato haddana waxay sidaasi ay tahay dhegeyste ma og tahay in xukuumaddu ay doonayso in toddoba boqol toban iyo sideed bilyan oo shilin ay doonayso inay soo amaahato oo lacagaha markaasi iminka bajetka ee la akhriyey waxaa leeyahay waxaa ka dhimnaan doonta toddoba boqol toban iyo sideed bilyan oo doolar taas oo micnaheedu tahay inay markaasi dowladdu ay mar kale soo amaahan doonto waxaan filayaa laba dhibic markaasi dhowr trilyan ayaa canshuur ahaan ama lacagaha markaasi la doonaya in laga soo aruuriyo dadka ama dakhliga gudaha dalka laga aruuriyo laakiin haddana idoo sidaas ay tahay maadaama saddex dhibic toddoba trilyan ay iyagu soo bandhigeen ama ay markaasi soo robos gareeyeen lacagaasi aad ku tira badan ayaa haddana lasoo amaahan doona dhegeystayaal oo durbadii waxaa leeyahay waa ay bilaaban doontaa in markaasi dalka dibaddiisu ay u tagaan markaasi aanrahda ay dowladdu u amaah tagto bal saaxiibada intaan fursadda siinin aan soo qabto qadar adeegii qaybta ka barnaamijka dhegeyste ganacsi ma leedahay ganacsigaagu ma yahay mid khatar ugu jira in internetka la khalqalgeliyo sida markaasi handadaada internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta ah iyo waxyaabaha la midka ah safaricom secure fiber internet ee ganacsiga ayaa ku garab taagan safaricom business secure fiber ee ganacsiga waxay ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xidhiirkaaga internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeya dadka kale taasoo ay ku dheer tahay inay kuu soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsigaaga adigu waxaad noqonaysaa mid la socdo khatar kastoo ku soo wajahan meheradaada dhegeysta iyo ganacsigaaga ganacsigaaga iyo weliba meheradaada ay imaanayaan si ay u hubiyaan oo kaala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid badqaba la saaxib maantaba internet oo fiber ah oo xawaaro sarreeya la ysku halayn karo oo sugan oo aadna ku helayso laga bilaabo lacag gaaraysa saddex kun oo shilin bishiiba oo leh ruuter bilaasha iyo rakibid bilaasha waxaan bixinnaa xirmo kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa n g b p s hel internet ammaan ah oo fibera dhegayste isku xirka ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakadda www business safaricom c o k e ayaad ka helaysaa dhegeyste adigoo markaasi aan wax markaasi stressa iyo weliba cabsi ah aan qabin aan dib ugu soo laabanno barnaamijka iyo weliba saaxiibada eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeyste oo wicitaanada aad toos usoo beegsan karto meelaha markaasi looga hadlay bajetka iyo weliba sanad maaliyadeedka dhegeystay labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan ma tahay meelaha markaasi loo baahnaa ku habboonaa sidoo kale aas leedahay waxay wax ka bedelayaan bal iminka xaaladda nololeed ee dalka iyo weliba sicir bararka iyo qiimaha sare nolosha ee iminka sareya dhegeystayaal ma tahay mid markaasi wax ka qaban doonta waxna ka bedeli doonta xaaladda iminka dalka ka taagan mas leedahay sidoo kale waa la dul istaagay meelihii loo baahnaa sidoo kalena ay dad markaasi baahyaha ka jireen iyadoo sidoo kale aanu soo sheegnay in dowladdu mar kale ay u baahan doonto lacag ka badan toddoba boqol oo bilyan oo dollar aan rahda toddoba boqol oo bilyan oo shilin inay soo amaahato bal saaxiiba ayaa wicitaanada ku jira haddii aan fursadda siino si ay qayb uga soo noqdaan barnaamijka iyo fikradahooda kala duwan dhegeystayaal waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaanu ku eegeen waa sanad maaliyadeedka iminka laga hor akhriyay baarlamaanka maalinkii shalay heed ee waa khamiistii shalay dhegeystayaal star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
geedi tawane boka soo dhow gedi
waan dhawahayaa bajetkii shala la mariyey mhm
haddii aan la marin waxay noqonaysa kadib mubaaso in beer loo qaato haye
marka haddii la fiiriyo macnaha canshuur baa nala saaray oo culays badan baa jira haye
wax ka weyn baa imaanay haye
marka muddo un bay kolley noqonaya waxay ila tahay in la dulqaato midda kale waxaan oo aan ku jirin ma- macnaha barnaamijkaan aan kaa codsan in aan ka yaraadno mm
gafani mandheera horta aad iyo aad baan ugu ducayni
maxaa ula jeedaa
waxaan oola jeedaa iskuullada kulli free buu ka dhigay waa tahay
marka culeyskii faraha badnaa ee jira haddii uu ka qaaday ummaddii meesha ku noolay mhm
horta khayr allaha siiyo waa tahay aad baad u mahadsan tahay shukran dhegeystahaasi u mahadsan yahay bal dhegeystayaal kooban ayaan doonaya inaan fursadda u siino ilaa iyo tobanka ka hor si eeguna qayb uga soo noqdaan qodobada markaasi aanu kasoo dhawaajinay aanu gorfeenay ku falanqeynay halkan ma ma yihiin qodobadii loo baahnaa ee markaasi lacaga kala duwan loo qondeeyay dhegeystayaal ma- sidoo kale wasiirka iyo weliba dowladdu ma isdul istaagtay meelihii loo baahnaa sidoo kalena baahida ay ka jirtay ee markaasi lacagaha loogu talagalay star f m hallow aad baan uga xumahay qadka ayaa ka go-ay mar kale dhegeystahaasi saaxiibka kale ee fursadda marka qadka ku jiro haddii aa fursadda siisa isaguna star f m hallow hallow star f m waa ka xumahay dhegeystahaasi waxaa moodaa inuu mar kale qadka ka go-ay waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska ay dhegeystayaashu soo beegsan karaan si ay qayb uga soo noqdaan barnaamijka ay fikradahooda kala duwan noola soo wadaagaan dhegeystayaal kooban ayaan doonaynaa inaan fursadda u siino barnaamijka dabcan waxa aanu ka hadlayna waxa uu yahay waa sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka maalinkii shalay ahayd baarlamaanka markaasi laga hor akhriyey wasiirka maaliyadda juguna ndogu ayaana markaasi ka hor akhriyey baarlamaanka laakiin iyadoo ay sidoo kale waa bajetkan uu yahay mid aad iyo aad markaasi laiskugu khilaafsan yahay mucaaradkan ay kasoo horjeedaan ayna sheegeen inay markaasi dibadbax ay samayn doonaan haddii uu meelmaro arrintan oo u muuqato in markaasi ay meelmarayso maadaama shalay laga hor akhriyey iminkana waxa dhiman ay tahay waa codayntii ugu dambeysay ee kama dambaysta ah ee meel marinayaan xildhibaanada taasi oo iyaduna markaasi la isleeyahay culeys badan kama jiri doonto oo dhanka dowladda way u suurtageli doontaa inay meelmariso laakiin haddana mar kale shalay waa kuwii iska soo baxeen xildhibaanadii oo ka soo baxay kala fadhiyada sheegeena inaysan dhegaysan karin wasiirka waxyaabaha uu ku hadlayo maadaama ay ku tilmaameen mid markaasi sharciga baalmarsan haddana waxyaabo badan ayaa dhegeystayaal ku gadaaban sidoo kalena ku duugan waa bajetkii weliba sanad maaliyadeedkii ugu badnaa abid la meelmariyo dalkani kenya saddex dhibic toddoba trilyan oo shilinka dalka ah waa markaasi lacago aada u badan iyo weliba bajet aada u badan ha ahaatee haddana waxaa leeyahay lacagahaasi ma ahan lacago ay dhammaan hayso dowladda iyo sidoo kale ilaa haddana ay heli karto dalka gudihiisana ay ka heli karto keliya lacagaha laga aruurin karo dakhliga dalka iyo weliba shacabka iyo revenue waxaa loo yaqaano dhegeystayaal waxay gaari doontaa laba dhibic dhowr trilyan waxaadana dhinaan doontaa toddoba boqol oo bilyan oo shilinka dalka ah taasi oo aan laga maarmi doonin in lasoo amaahdo dalka dibaddiisa ayaa leeyahay walow dowladdu ay sheegtay haddana inay doonayso inaysan soo amaahanin haddana danta ay ku qasbi doonto ayaa leeyahay inay dalka dibaddiisa ka soo amaahato lacagahaasi ka dhiman bajetka ama defizitka loo yaqaano laakiin qodobo dhowra ayaa markaasi aanu kasoo dhawaajinay meelaha ugu muhiimsan uguna xiisaha badan ee lacagaha loo qondeeyey lacagaha ugu badanna loo weeciyey waa dhankaasi waxbarashada dhegeystayaal waanu soo sheegnay in boqolkiiba toddoba iyo labaatan dhibic afar lacagaha markaasi guud ahaan dalka la gelin doono dhanka waxbarashada si loo wanaajiyo bal hanaanka waxbarasho iyo weliba macalimiin badanna halkaasi loo shaqaalaysiiyo arrimaha sidoo kale waxaa qayb ka ah dhegeystayaal security-ga iyo amniga dalka sidoo kale waxaanu sheegnay in dhankaasi iyo caafimaadka iyaguna lacago loo qoondeeyey laakiin haddana markaad eegto waxaa leeyahay dowladdu iyo weliba waxyaha markaasi dowladda waxay ku qasbanaan doonaan in ay yareeyaan waa shaqaalaysiinta dhegeystayaal waxaa yaraan doonta shaqaalaysiinta ayaa leeyahay waxayna doonayaan inay markaasi dhimaan qarashaadka ku baxaya shaqaalaha iyo weliba dadka markaasi iyagu recruitmentka lagu sameeyo ee la shaqaalaysiiyo taasina waxaa loo markaasi mar kale ay saameyn doontaa waa dabcan dadki iyagu jaamacadaha ka soo baxay ee ka rajeynayay shaqo inay markaasi dowladda iyo weliba waxyaa kala duwan ee state officeska ay shaqo ka helaan iyadoo arrintaasi ay markaasi suurtagal noqon doonin ayaa leeyahay haddii sidoo kale aad tahay qof ganacsada iyaduna way ku saameyn doontaa oo sanadkiiba seelskaaga ama ganacsigaaga lacagaha aad ka soo galo ay tahay hal milyan iyo wax ka badan dhegeystayaal haddii sidoo kale aad doonayso in ama aad tahayba qof lacaga badan markaasi qaata mushaar ahaan u qaata waa lagaa jari doonaa boqolkiiba ilaa afartan waxaa macquul ayaa leeyahay lacagahaadiina canshuuro iyo waxyaabo kala duwan oo la jarjaro meelo kala duwan markaasi lagu kala jaro dhankaasi iyo ciyaaraha oo kale markaanu eegno dhegeystayaal waxaan leeyahay iyaguna boqolkiiba konton lacagihii waa laga dhimay yuusuf markaad eegto wasaaraddii markaasi dhankaasi iyo sboortiga ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo si guud midda iyada dhankaasi iyo loo yaqaana dhegeystayaal tourism iyaduna waxaa leeyahay lacagihii waa laga jaray ilaa boqolkiiba konton ayaa markaasi laga jaray iyadoo markii horeba doonayeen in lacagaha loo kordhiyo laakiin hadda lacagihii waa laga sii jaray ayaa leeyahay oo waxyaabaa markaasi iminka ku gaadaaman sharciga ama sanad maalideedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan dhegeystayaal bal aan soo qabto qadar adeega qaybta ka barnaamijka haddana dhegeystayaal ee dhankaasi iyo safaricom ayaanu soo qabanaynaa dhegeysta ganacsi ma leedahay ganacsigaagu ma yahay mid khatar markaasi ugu jira in internetka la khalqalgeliyo sida markaasi malwaar handadaada internetka emailka dhanka khiyaanada ammaanka nambarka sirta ah waxyaabahaasi oo dhan ma ka welwelsan tahay safaricom secua fiber internet ee ganacsiga ayaa ku garab taagan safaricom business secua fiber ee ganacsiga waxay ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaaga internetka si aad adigu u noqoto qof ka horeeya dadka kale taasoo ay ku dheer tahay in ay ku soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsigaaga meheradaada ay imaanayaan si ay u hubiyaan oo kaala taliyaan isbedelada u baahan in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid badqaba dhegaysto la saaxiib maantaba internet oo faibar ah oo xawaaro sarreeya laysku hallayn karo oo sugan aad ku helaysana laga bilaabo lacag gaadhaysa saddex kun oo shilin bishiiba oo leh ruutar bilaasha iyo weliba rakibid bilaasha waxaan bixinaa xeermo kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa wan g p p s hel internet ammaana dhegayste oo faibar ah isku xirka ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada w w w business safaricom c o k e ayaad ka heli kartaa maantaba ka faaidayso adeegaasi safaricom sekua fiber internet dhegeyste si ganacsigaaga markaasi u noqdo mid u guuleysta waa tobankii oo goba dhegeystayaal waxaan soo gabagabaynaynaa barnaamijka ogaanka ah ee xaaladda dalka jimco wanaagsan ayaan wada leenahay dhammaantiin yuusuf bakad iyo weliba musac ismaaciil ayaa barnaamijkaas si wada jir idinkugu daadihinaya waad ku mahadsantihiin la socodka idaacadda iyo weliba inaad markaasina dhegeysataan barnaamijkana aad maqashaan kulanka xigo ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eebeyraado